ku booday inaad mutabaa ku leedahay mal ya marxaban way boonta rawaahu abu daawuud wanisaa'i can abi dar waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam yaa abaadarin abaaderow innii araaka waxaan ku arkayaa daciifan inaad tahay nin iska daciif oo iska jilicsan wa innii anigu uxibu waan jeclahay laka adiga waxaan kula jeclahay maa uxibu linafsii nafteyda waxaan la jeclahay falaa ta'amaranna madaxa u noqonin cala tnayni laba qof ha tawallinin maxaa yl yani madaxnimada iyo maamulku wax culays badan bay leedahay wilaayada culays bay leedahay wixii anigu nafteyda aan la jeclahay baan kula jeclahay in dhibku soo gaara ma rabee laba qof weligaa madaxa u noqoni walaa tawaliyana ha tawalinin oo maala yatiimin agoon maalkiisana ha tawalinin l agoon ninsi wuu iska dhib badanya waxayna maalkiisa iska dhowrta aad rabto asaga aad dhaqaalaysa aad rabto ha dhowna waxaa laga yaaba wixii oo dhan inuu kugu inkiro marka dhibkiisuu leeyahay agoonna weligaa ha tawalin rawaahu abu daawuud baa wariye oo muslim wax kaa xigsada haddaa helayso laa yutma agoonnimo ma jirto oo bacda buluuqin mar hadduu qofku qaangaaro agoon weyn la dhihi maayo agoonnimadii ka bax can caliyi radi allahu canhu qaal xafidtu can rasuulillahi waxaan ka xifdiyey sala allahu aleyh wasalam laa yutma agoonnimo ma jirto oo bacda ixtilaabin qofku hadduu ixtilaabo haddii marba yani ninkaa uu ixtilaamba u yimaado oo biyo ay ka imaadaan haye wiil iyo gabar wuxuu ahaadaba agoonnimo ma jirto waa baaluqe walaa sumaata yawmin maalin aamuskiina ma jiro ilaley jaahiliga horaa samayn jire oo cibaaday ka dhigan jireenoo maanta waagu markuu barya inaad shibtira ilaa intuu gabalku ka dhac qofna inaadan la hadlin waa aamusan yahay aamuskaasay marka cibaado ka dhigayaan kaasna ma jiro de wax jira ma walaa sumaata yawmin ila leylna ma jiro rawaahu abu daawuud marka ilmuhu hadduu ixtilaamo ama sanad ha ku ixtilaamo ama mili ha ka timaado ama yacni gabadhii xayl ha ku ixtilaamto iyo dhiigga ha ka imaado marba hadday baaluqaan bas wey hadday baaluqaan can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cururtu waa lay bandhigay cala nabiy sal alay wasalam fi ljeyshi ciidankii wa ana ibnu arbaca casharata sana yani afar iyo toban sanaa jiray waa sanadkii uxud yani uxud waaye qaswatu uxud falam yaqbalnii nabigu imuuna aqbalin waad yar tahay buu yidhi wui fa curidtu waa lay bandhigay caleyhi dushiisa min qaabilin haddana sanadkii soo socday waa qaswatu khandaq weeye sanadii shanaad wey haddana dha fii jeyshin wa ana ibnu hamsa cashara sana shan iyo toban sanaan jiray faqabalanii waa ii aqbalay buu markaan hadda nin weyn baatay shan iyo toban haddaad gaarta waad baaluqday ciidanka ku darmo yidhi buu qaala naaficu naafic wuxuu yidhi waxadatu biha xadiidkan waaan bi haadaa xadiidkan waxaan u sheegay cumar binu cabdicasiis baan u sheegay cumar ibni cabdicasiis fa qaala wuxuu yidhi haadaa midkan xaddu xaddu maa bayna asagiiri waalkabiir ruuxa yar iyo ruuxa weyn xadda lagu kala garanaya waa shan iyo tobankaas dadka asaga nuwaabtiisa ahaayo oo madaxdiisa oo dhan buu u kala qoray oo ninkii shan iyo toban sano gaaro ciidanka muslimiinta waa lagu dari karaa ninkaan gaarinna waa ilmo yar laguma darayo haadaa xaddu maa bayna asagiiri waalkabiir wa fii riwaayatin hada xaddu maa bayna duriyati walmuqaatila caruurta yaraysa iyo ku ragga dagaalamahayo dagaalka loo yani gelayo xadda u kala xadda waa shan iyo tobanka sano shan iyo toban sano qofkii gaaray waa baaluqeyd rawahu lhams can cadiyata waxaa laga wariyey alquradiyi radi allahu canhu reer bani qurayduu ka mid aha ninkaas qaala wuxuu yidhi curidnaa waa nala bandhigay cala nabiyi sal alay wasalam yowma qurayda reer bani qurayda maalinkii yani nimanka reer bani quraydalaya yahuuddii madiine agteeda deganeed bay banu nadiir iyo reer qurayda yani labadaa qolo cahdigii bay ka baxeen markuu nabigu yani uu yani uu joogay madiino yaa waxay nabiga ballan kula galeen kula dagaalami mayno dad adiga kula dagaalamahayana garab siin mayno khaswadii qaswatulaxzaab markay dhacday gaaladii isi soo bahaysteen maalinkii dagaalkii uxudna xoogaa asxaabta toddobaatan laga dilay maalinkii sanadkii ka dambeeyo uxud yani khandaqna ay gaaladii oo dhan isi soo bahaysteen iyay markaa ballankii bay ka baxeen waay gaaladii bay garab siiyeen waxay dhaheen carada waa lagu kala tegaya qolada lugtaa la marinayaae inaad dadka wax la qaybsataan baa idin hadhow yaan idinku istaagayna idinkani marka qoladii waa kii ilaahay jabiyade markii dhufayskii loo galay dabayl unbaa iyo junuud ayna arkaynin baa alla ku kiciyo oo waa kay carareen markay jabeen maxaa la sameeyade reer bani quraydaa lagu duulay iyo bani nadiir waa kii lagu duulay xasri baa lagu sameeyey nabigu kor fadhiista bil buu kor fadhiyey ilaa ay isdhiibeen maxay kusoo degeen marka calaa xukmi sacad bin mucaad sacad bin cubaad waaye calaa xukmi sacad binu mucaad sacad binu mucaad oo asagu markaa dagaalka kusoo dhaawacmay khandaq kusoo dhaawacmay iyay xukunkiisa ku degeen waxay yidhahdeen wax alla wuxuu ninkaa nagu xukumay sacad baa nagu sii dhiibin ugaas buu ahaayo qoladaasay marka horena reer ansaareed bay xaliif la ahaan jireenoy marka waxay lahaayeen xoogaa nabiga uu idiin dhaami doonaayo uu idiin naxariisan doonaa bay islaahay show qoladaas buu marka xukunkooda ku degay sacad baa la doonayo asagoo dhaawacahoo dameer lagu wado ayaa la keenay ya quumuu calaa sayidikum waa ku nabigu lahaay markii la keenay haye nimankaa xukunkaagii bay kusoo degeene xukmi buu yidhi marka nabigu waxun ku xukmi muxuu ku xukmiyey markaa wax alla wixii gaashaan qaad ahoo qaangaarina hala laayo yidhi carruurtooda iyo haweenkan hala qaybiy taasaan ku xukminayaabu waay muxuu markaa nabigu laq- laqad xakamta fiihim bixukmi illaahi tacaala fawqa sabci samaawaat xukumkii ilaahay oo fawqa sabci samaawaat ka ahaaday yaad ku xukumtay war miyaa yaala hade markaasaa la soo ururiya waa la kala soocayaa wixii yar yarana waa la daynaya waxaa kalena kurkaa laga jaray waa la laynaya marka ninkaanu hadda cadiyata alquradi qoladaasoo ka mid a qaala wuxuu yihi curidnaa waa nala bandhigay cala nabiyi waana loo bandhigay sal alay slam yowma qurayda oo inuu yar yahay in kala ninka la kala fiirinaya fa kaana wuxuu ahaaday man ambata ninkii timaha ay ka soo baxeen timaha waa caanada timaha hoose wey timaha caanada ninkay ka soo baxaan qutila waa la dili waman lam yumbit ninkan kasoo dhalin khalla yani khulliya sabiilahu waddadiisaa loo sii daynay waa canug yar hade marka waa calaamo galo oo buluuqa lagu garan karo ninku mar haddii uu kasoo baxaan timaha hoose waa nin weyn oo oday ninkaas nin yar ma aha wey fa kuntu waxaan ahaa bu ihi minman lam yumbit ninkii dadkii ay kasoo bixeen ilmaha caruur waa faqulliya sabiili waa lasii daayey rawahu tirmidi fi siyar wanisaa-i fi dalaaqi aye fii dalaaqi sabiyi buu ku wariyey bilafdi aye faman kaana muxtaliman ninkii muxtalim ah oo qaangaaray ow nabatad caanatu caanadiisu faman kaana muxtaliman ninkii baaluqo ow nabatad caanatu ay soo dhalato qutila waa la dilayaa waman lam yakun kadalika qofkii aan sidaa ahayna turika waa laga tegey de waa ilmo caruura markaas alfaslu saamin fasalkii sideedaad fi lcitqi citqigiibuu uu fasal yahay fii fadlihi citqiga fadiiladiisa waayo wa fi lcitqi bilmilkiyati lilqariib qofka qaraabada haddii la milkiyana inuu ku xoroobayo wa fii bayci lwalaa wa fi lmukaataba taasuu ka hadlayaa fasalkan uu yani u xihan yahay wey qaala allahu tacaala falaqtaxama alcaqaba ya falaqtaxama alcaqaba halaqtaxama muu gudbo oo alcaqaba yani waa yahay meesha caqabada ahayd waa jirti wey wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye malcaqaba faku raqabatin qoor fakinteeda weye waa qoor la xoreeyo ow idcaamun quudin weeye fii yowmin maalin dii masqabatin gaa yani gaajo u saaxiiba yatiiman agoon waa in la quudiyo wey addoonkaasoo daa maqrabatin qaraabo u saaxiiba ow miskiinan miskiin in la quudiyo waayo daa matrabatin faqri iyo saaxiib oo carro dhacay wey oo aad yani faq- faqrigiisu waayo uu aad u daran yahay kaas weeye caqabada yani waaye meelaha caqabada ee ad adag ee dhibka ee gudbitaankeedu waa midda ayadaa wey inaad addoon xorayso ama yani aada miskiin quudiso oo ama agoon aada quudiso ay qaraaba a wey an sacd bin can saciid waxaa laga wariyey can saciid ibnu marjaanata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii abu hurayrata wuxuu ii yidhi qaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ayumaa rajulin ninkii kaho actaqa xoreeyo imra'an qof musliman oo muslima istanqada allahu ilaahay baa ku korinayo bikulli cudwin xibin oo minhu min almuctiqi midka wax horeeye ka mid a cudwan oo minhu min alcatiiqi baa ilahay ku korinaya min annaari naartaa looga badbaadinaya ninkii addoon xoreeyo addoonkaa uu xoreeyey xibnihiisibaa xibin la arkaba xibin baa naarta looga difaacay kii wax xoreeyey baa looga difaacay ya xataa farjahu bifarjiisa riwaayadan ba kusugan wa qaala saciid wuxuu yidhi fandalaqtu waan tegey ilaa caliy bni xuseen baan u tegey radi allahu canhu faakbartu waan u sheegay facamada ilaa cabdin addoon buu u qastay lahu asagoo usugnaaday qad acdaahu bihi cabdullaahi bnu jacfar cabdullaahi bnu jacfar uu yacni ka siistay oo uu ka gaday casharata aalaafi dirham toban kun oo dirham buu kaga gaday oo alfa dinaar factaqa wuu xoreeyey fadiilada cidqiga markaan uga sheekay rawahu shaykhan watirmidi walmuslim watirmidi man actaqa ninkii xoreeyey raqabatan addoon qoor wey raqabatan qoor mu'minatan oo mu'mina ah actaqa allahu ilaahay baa ku xoreynaya bikulli cudwin ximin oo minhu kii macnaha catiiqi macnaa kii muctiq ahaa ee wax xoreeyey ka mid ah xibin kasta oo qofkii muctiq ahaa ee wax xoreeyey ka mid a cudwan yani ximin baa ilaahay ku xoraynayaa oo waa yahay min alcatiiq ka mid ah min annaari naartaa ilahay uga xoraynaya xataa yuctiqa farjahu yani farjigiisa waxaa lagu xoraynaya bifarji xibinba xibin baa la qaabilinaya can abi dar waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal sa'altu nabiya nabigaan su-aalay sala allahu alayh wasalam ayu lcamali afdal camal la qabto maxaa u fadli badan qaala wuxuu yihi nabigu iimaanu billaah ilaahay oo la rumeeyo wajihaadun fii sabiilihi waddadiisa oo lagu jihaado qultu waxaan idhi buu yidhi fa ayu riqaabi afdal addoommaha la xoraynayana keebaa u fadli badan qaala wuxuu nabigu aqlaahaa midka u qaalisan tabanan xagga lacagta wa anfasuhaa midka loogu jecelyahay cinda ehliha ehelkeeda ugu jecel yihiin addoonka qaaliga ee aadka u cajabta lehay qiimaha badani dadku ay jecel yihiin in la soo galo oo markaa la xoreeyo kaasaa ugu fadli badan qultu waxaan idhi bu yidhi fain lam afcal haddaana samaynina qaala wuxuu nabigu tuciinu waad u kaalmaynaysaa saanican nin saanic ahoo sanco yaqaano yaad u kaalmaynaysaa wax la qabanaysaa kaalmadaasaa sadaqa kuu noqoni oo amase tasnacu waad u samaynaysaa liakhraqa mid aan sanca aqoonin inuu wax samaystuu doonayaa mana yaqaana wixi adaa marka sancada yaqaana soo maaha adiga ka qaadoo u samee sadaqay kuu noqonaysaa oo tasnacu waad u samayn liakhraqa mid akhraq ahoo sancadiiba aan aqoonin si loo hagaajiya aan garanayn qaala qultu waxaan idhi buuri fain lam afcal haddaana yeelina qaala wuxuu nabigu tadacu naasa dadkaad kala tegaysaa min ashari sharta shartaada un dadka ka ilaali fa inaha sadaqatun sadaqa wey rawahu sheekhaan waliabi daawuud waturmidi ayumaa rajulin ninkii ka oo muslimin muslima actaqa xoreeyey rajulan musliman qof muslima fa ina allaha ilaahay jaacilun wuu yeelayaa wiqaa'a kulli cadmin ximin la arko oo min cidaamihi lafihiisa ka mida ilaahay wuxuu kaga ilaalinayaa cadman laf oo min cidaami muxaririhi kii xoreeyey yacni waa yahay lafihiisa ka mida mina naari buu ilahay kaga ilaalinaya ay marka addoonkii la xoreeyey xibnihiisa iyo lafihiisa mid kastoo ka mid a waxaa ilaahay ku difaacayaa kii wax xoreeyey xibnihiisa xibin xibin baa loo qaabilin wa ayumaa imra'atin naaftii ka oo axtaqad xorayso imra'atan muslimatan oo muslimaa fa in allaha ilaahay jaacilun wuu yeeli wiqaa'a kulli cadmin laf kasta yacni ilaalinteeda oo min cidaamiha ka mid a cadman baa ilahay ku ilaalinaya min cidaamihi muxaririha w mina naari baa ilahay kaga ilaalinaya kii ay xoraysay qofkii ay xoraysay waliasxaabi sunan mahalu ladii kii yuctiqu xoraynaya cinda almowt qofka markuu dhimanayo ee naftu hayso u xanuunsado wax bixinayo waxaasaan xoreey addoommahaas waa xor waxaas dhahayo ka mahali ladii buu la mid yahay yuhdii hadiyeynaya idaa shabica markuu dhargo oo intaad cunta waxaa soo qaadatay adigu aad ka dharagtay baad bixisay markaas baa laga fadli badan yahy wix aad u baahnayd baa ka ficnaaya markaas waa markii uu fayoobaa inuu bixiyo kaasaa fadli badnayd wa can ibni cumara radi allahu canhuma can nabi sal ly slam qaala wuxuu nabigu man actaqa ninkii xoreeyey cabdan adoon walahu maalun addoonku maal buu leeyahay fa maalulcabdi addoonka maalkiisu lahu asagaa iska leh yani waa yahay maalka addoonkaa iska qaadanaya fa maalulcabdu lahu lilcabdi ilaa an yashtaridahu sayid sayidku inuu u shardisto uu yidhaahdo wixii maal oo aad gacanta ku hayso anaa haysanay laakiin adigu xor baata markaa maalka asaga u haray can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaal waladu zinaa weladka waladu zinaha ee zinada ku dhashay nikaax la-aanta dhashay sharu halaasati saddexdu midka u shar badan wey oo saddexdu waa maha waa aabbihiiy hooyadii asaga asagaa ugu shar badan wax faa'iido keenayo ma aha oo in kastoo laleeyahay dembigan hadda zinada oo ay sameeyeen labada waalid unbaa iska leh ilmuhu asaga dembigan hadda waxba kuma leh in kastoo la yidhaahdo haddana waxaa laga hadlayaa xagga sharta waladu zine khayr male weligiiba maxaa yeele waa wax nikaax nikaax la-aan dhashay oo biyo xaaraana ku dhashay oo wuxuu u badan yahay waxun ehlu shar ah oo cibaado lahayn oo fircoon unbuu noqon hadhow aan baraka lahayn way aya waladu zinaa sharu halaasati weeye qaala abu hurayra wuxuu yidhi lian umatica inaan ruux siiyo ugu raaxeeyo bisawdin ul fii sabiilillahi ilahay dartii inaan ul u siiyo ushaa qaada aan idhaho yaa axabu ilaya aan ka jeclahay minan minan uctiqa inaan xoreeyo oo walada zinatin waladu zina inaan xoreeyo inaan ul bixiyaa ii dhaanta wey maxay waladu zino waaye kolleyba khayr male saasuu leeyahay rawaahumaa abu daawuud labadaa riwaayo oo daawud dawr wanisaa-i wallahu aclam aclam allah subxana wataala yactiqu bilmilkiyati kamaa yactiqu albaaqi cala almaysuur alqariib qofkii qaraabada ahaa yactiqu wuu xoroobayaa bilmilkiyati milki wuu ku xoroobayaa oo mawliidkii ah macnaa qofkii waladka ahaa ama waalidkii mid ka mid a hadduu soo milkiyo qofkii kale asagoo addoona asaga uu la soo wareego milkigaa uu soo milkiyey buu mar alle markuu milkigiisa galo horuu ka xoroobi kamaa yactiqu lbaaqi cala almaysuur addoon shirko oo laysku leeyahay hadduu ninku qaybtii asaga uu lahaa uu xoreeyo hadduu nin qani a yahay oo xoolo leh oo inta soo hartay qiimaheedii uu gudi karo cidqigii wuu siraayeen oo wuu wada xoroobaya addoonkii ninkii asaga shirkada kulahaa qaybtiisiina qiimaheedii inuu asaga u celiyay waajib ku noqonayso isagaa u celinay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu laa yajzii waali waladun welad ma abaalmarin karo waalidahu waalidkiis xaqa waalidka uu ku leeyahay ma gudi karo ilaa an yajidahu inuu helo moogiyo huwa waalidkii a mamluukan asagoo addoona oo fa yashtariyahu uu soo gado oo fa yuctiqahu uu xoreeyo saa unbuu waalid yacni welad waalid ugu abaalgudi karaa abaalka waalidkuu leeyahay ama xaqa uu kugu leeyahay wax la gudi kara iyo wax la dhammayn kara midna ma aha waxaad un xoogaa soo dhoweyn kartaa ood ugu abaalgud ugu abaalguda la dhihi karaa waalidkii oo addoona inuu markaa iibiyo mar alle markuu milkigiisa soo galo cidqiba kama sugaye horuu ka xoroobaya markaas almuraadu yacni bilwaladi almawluud canugii la dhalay unbaa looga jeedaa dakaran aw kayrahu ama wiil ahaado ama gabar ahaado wain safala ilmahaagii ilmahay sii dhaleen kay sii dhaleen waalmuraadu bilwaalidina alabu waalumu waa hooyadiiyo aabbihii wain calow haba korreeyeene aabbihii aabbihiis aabbihiis hooyada hooyadeed hooyadeed isku mid weeye falaa yukaafi'u waladun walad ooma beegtoomayo ooma kaaf yani ooma abaalgudi karo waalidahu ilaa idaa kaana mamluukan waalidkii inuu addoon yahay mooyaane oo fashtaraahu uu soo iibiyo oo faactaqahu uu xoreeyo bishiraa'i bisawi shiraa'i iibsigaa uu soo iibsaday milkigiisa uu soo galay markaa uu ku xoreeyo waay wa mithlu usuuli waxaa la mida waalidka waxaa la mid a asalka waxaa la mid a alfuruuc baa la mid a bilowlaa fa inahum aqrabu min alusuuli ayagaaba kasii dhowe faman malaka ninkii milkiya waaxidan oo min waalidayhi yani labadiisii waalid ka mida ow awlaadihi carruurtiisii cataqa calayhi wuu ku xoroomayaa bimajaradi lmilkiyati wey wa calaa haada ahlulcilmi kul yani ahlucilmigu saasay qabaan weeye kulluhum dhammaantood رواه الخمسة وحديث كاوري إلى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ننكي ملك يدار رحم مد قرابة صاحب محرم أو محرمة فهو حر حرب غنية مر الله مركو ملكية وملكي قاسو كحروبي يا أصل الرحم وحال إلى محل تكوين الولد في المرأة ما سيلمه كأبور ما إلمه وقليا الرحم ليلا والمراد بها القرابة قرابة دي الرحم لو مقعدري ويا ومحرمنا maxramkan hadda waxaa looga jeedaa waayahay dad maxramkaagi ahoo yani low kaana unsaa la xarumat hadday unsa yani qof yani dumar oo kale hadday tahay guurkeeda uma banaanaadeenoo waa maxram kal usuuli usuushiisii weeye walfuruuci wixii asaga ka farcamay weeye walikhwatu walaalihiisii weeye walakhawaat aye walaalihii raggahay oo la dhashay iyo gabdhihii la dhashay iyo waawlaaduhum iyo walacmaamu iyo walcamaad adeeryaalkii iyo eedayaalkii iyo walakhwaal abtiyaal iyo khaalaadkii iyo dadkaasoo dhan waa qaraabadii hadduu qofku soo milkiyo milkigiisaba uu soo galo fa huwa xorun milkigaasuuba ku xoroobaya w rawaahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariyey walxaakim wasaxaxahu can ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sal alay wasalam qaal man actaqa ninkii xoreeyo shirkan ninkii xoreeyo nasiib qayb lahu asaga usugnaaday min mam min mamluukin addoonna uu ku lahaa shirki iyo shiksi yani intaba waa kusoo arooreen yani nusuustee addoon baad adiga qof kale isku lahaydeen qaybtaadii baad xorays fa calayhi cidquhu inuu xoreeyo kullihii dhammaantii ayaa waajib ku noqonaysa in kaana lahu maal maal hadduu leeyahay yabluqu gaaraya hamanahu hamana alcabdi haddee fa calayhi cidquhu markii lagu leeyahay cidqu uguba saraayeen haddaad addoonka qiimihiisi markii la qiimeeyo suuqa la geeyey lacagtiisiba aad heli karto ood bixin karto cidqigii wuu saraayeenoo wuu wada xoroobi marka qaybtii uu ninka kala lahaa inaad u celiso qiimaheedii adigay waajib kugu noqon man actaqa ninkii xoreeyo shirkan oo lahu usugnaaday nasiibo min mamluukin fa calayhi cidquhu kullihi inuu dhammaan wada xoreeyo yaa waajib ku noqonayso in kaana lahu maalun hadduu leeya yabluqu gaaraya samanahu saman alcabdi fain lam yakun lahu maalun maal hadduuna lahayn cataqa waxaa ka xoroobaya minhu min alcabdi maa cataqa wixii ka xoroobay cidqigu markaa ma saraayeynayee intii unbuu xorka ahaani inta kalena hadduu ninkii kaloo lahaa xoreeyo waasa hadduu yani wakti kale yani uu maal helo ninkii u markaas laga bixiyana waa sidaas haakada ayahay faman kaana ninkii ahaaday shariikan fii cabdin addoon buu shirko ku ahaa wa actaqa nasiibahu nasiibkiisiibuu xoreeyey wa kaana maysuuran waana nin hanti leh cataqa baaqiihi baa ku xoroobaya wawajaba caleyhi wax ku waajibayo dafcu hamanihi inuu u dhiibo ninkii u dhiibo wailaa falaa shaya caleyh waxba laguma leh hadduu waxa uu heli karinba wa tabqaa xisatu shariiki shariiga yani ninkii kaleo kula lahaa qaybtiisii cala riqi addoonnimay ku baaqi noqoni ayahay marxaban rawaahu lhamsatu baa xadiidkaa wariye wallahu acla aclam almukaatabatu mukaatabadii haadaa maxaluhu mabxaha addoonkii oo la kitaabeeyo oo la yidhaahdo intaasi intaas haddaad ii keento waayahay waan ku kitaabeeyey almukaatabatu kaanat macluumatan qabla alislaam islaamka hortii waa la yaqaanay oo waa lagu dhaqmi jiray fa aqaraha sharcu sharcigana wuu sugo wuu ogolaaday qaala allahu tacaala waaladiina kuwa yabtaquuna kitaaba kitaabada kuwa dalbayo in la kitaabeeyo doonayo ayahay oo mima kii ay mima kuwii ka mid ah malakad aymaanukum gacantiinu yani ay hanatay fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum fiihim khayran khayr haddaad ku ogaataan hadday dad wanaagsan oo yani oo shaqaysanayo oo rashiid ahoo ammaan ay yihiin hala kitaabeeyo fa idaa dalaba raqiiquka addoonkaagu hadduu dalbo almukaataba fakaatibhu kitaabe in calimta fiihi khayran haddaad ku ogaato bian kaana amiina waaba nin amiina muktasiban oo haddana soo shaqaynayo falmukaatabu sunnatun weeye idaa dalabaha alcabdu addoonku hadduu dalbo wa hiya caqdu lcaqad weeye bayna sayidihi wa cabdii dhex marayo addoonka iyo sayidkaa ku heshiinayo calaa annahu idaa addaa lahu kada hadduu waxaasi waxaas u keeno min almaali fii waqti kada fa huwa xorun saasaad kula heshiinaysaa ka qowlihi kaatabtuka waxaan kugu kitaabeeyey calaa khamsati danaaniira shan dinaar masalanba fii khamsi siniin shan sanaad ku keenaysa faidaa adayta haddaad gudato fa anta xorun fayaquulu cabdu wuxuu le qabiltu waan aqbalay lacagtaan baan iska bixinaya shantii sanuu soo shaqaynaya wa hiya kitaabadu waa caqdiya laazimatun min jihati sayid waa cuquudda la yidhaahdo laazimun min arafin wa jaa-izun min araf cuquudda la yidhahdo cuquudu laazimu darafayn iyo jaa-izu darafayn iyo jaa-izun min araf wa laazimun min araf bay noqotaa ay mogtahay hadda kitaabadu yani laazimatun min jihati sayidi jaa-izatun min min jihati alcabdi man hadduu sayidkii saa ay ku heshiiyaan oo uu ka aqbalo sayidku kama bixi karo bas laakiin addoonka xaggiisa jaa-is bay ka taho wuxuu dhihi karaa war addoonnimadeedi baa ii dhaantay lacagta meelaan ka keenin heli maaye addoonkaygi waan waa ka baxay waay uu yeeli karaa hadduu rabo waay laakiin xagga sayidka maya ilaa idaa cajaza alcabdu addoonku inuu cajizo mooyaane falahu fasquha addoonku hadduu bixin waayo muddadii loo qabtay waxba ku bixin waayo marka wuu ka fasakhanaya ya can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi dakhalad calaya waxay iisoo gatay bariiratu gabadhi la ohan jiray fa qaalad waxay tihi ina ahlii ehelkaygu kaatabuunii way i kitaabeeyeen calaa tisci awaaqin sagaal waqyadood yay igu kitaabeeyeen sagaal waqyadood awqiyadu halkii awqiya waa arbaciin dirhaman wey afartan shilin waay marka sagaal waqyadood oo min afartan ah fii tisci siniina sagaal sano inaan ku keeno fii kulli sanatin sanadii la arkabo uwqiyatun hal uqiya inaan bixiyo oo afartan shilin ah saasay igula ballameen bay tihi ee faaciinini ii kaalme caaishoy waxaad iga bixin karto ii kaalme lacagtaasaa laiga doonaya fa qultu lahaa waxaan u idhi bay tihi caaisho in shaaa ahluku ehelkaagi hadday doonayaan an acuddahaa inaan u tiriyo lahum ayaga caddatan waaxidatan hal mar ah hal maraba sagaalkii waqyadood inaan u tiriyo oo wauctaayo wauctiqaki adigana aan ku xoreeyo oo wayakuuna alwalaa'u welihina lii aniga uu ii sugnaanayo facaltu waan yeeli haddii kale haddii ay walaha ii ogolayna waxba kaa bixin maayo tiri caaisho markaas dee bal soo weydiye arrintaa inay kaa aqbaleen waayahay fadakarad way sheegtay bariiro daalika arrintaasay u sheegtay caaisha usoo jeedisay liahliha ehelkeedii faaboo way diideen ma yeelaynay dhaheen ilaa an yakuuna alwalaa'u waluhu lahum ayaga inuu usugnaanayo moogi waxay yidhahdeen hadday lacagta kaa bixinayso laakiin walaha anagu aan yeelanayn waluhu waa maxay haddii hadhow wax ku dhexlala waayo annagaa ku dhexlayna way macnihi walaha addoonka aad adigu xoraysay waxaad ku lahayd waaye walaha addoonka adigu aad xoraysay yacni welihii hadduu annaga noo sugnaanayo adigana lacagtan ay kaa bixinayso waan yeelaynaa laakiin welihii inaa iyadu la wareegto ma yeelayno fa atadnii way ii timid fadakara daalika arrintii bay ii sheegtay oo fantahartuhaa waan canantay tiri hadde say ku suuroobi adugu lacagtii iga bixi welihina me ma qaadanaysid fantahartuhaa waan canaantay nama jiraan yidhi waxaas faqaalad waxay tidhi laa haa allaahi idan ya laa haa allaahi idan marxaba laa haa allaahi daalikana riwaayadka qaal baa kusoo orortay oo waxay yidhaahdaan waaya idantaan weliba waa laga fiican yahay xagga ahlu carabiyadu waxay leeyihiin laa haa allaahi daa baa ku fiican bay yidhahdeen daa in la yidhahdo alifta laga gooye ya marxaban oo markaas laa wallaahi ma yeelay arrintaan waa wax suuroobaya ma aha bay macnaha markaa uga jeedaan ay laa ha allahi laa wallaahi daa ay laa yumkinu daa kaas wax suuroobaya ma aha marka daadaa fiican idantaan marka idan laa yumkinuun waxaa ma suuroobayso mana yeelayo macnihii weeye laakiin laa ha allahi laa wallaahi daa ay laa yumkinu daa waxaas ma suuroobaya ma kaas ma yeelay ay marxaban qaalad waxay tidhi fa samica rasuulu llahi baa maqlay sala allahu alayh wasalam caaishaa dhahayso hadalka annaga buu maqlay aniga bariiraan isku celinaynay ayadana hadalkaas adag bay ku tihi markii la yidhi haddaad adigu lacagta bixinaysa laakiin wila aadan yeelanaynin waan kaa yeelaynaa taasay ka irxanaan fa sa'alanii nabigu wuu i weydiiyey maxay tahay waxaad haysaan fa akhbartuu waan u sheegay bay tii fa qaala wuxuu yidhi nabigu ishtariihaa gabadha iibso wa actiqihaa xoree washtaridii u shardi lahum ayagana alwalaa walaha adinkaale iska dheh faina alwalaa'a waluhu liman actaqa ninkii wax horeeyay unbaa leh waa shardi aan waxba ka jirin isaga shardi soo ma doonayaan in la in la yidhahdo adinkaa welihii yeelanayo isaga shardi ay faina alwalaa'a waluhu liman actaqa ninkii wax horeeyey baa leh yaa wax horeeyay haddi ninkii lacagta bixiyaa leh addoonka iibiyo lacagta ka bixiyey ay fafacaltu waan yeelay bay tihi uma khadaba rasuululahi rasuulka ilaahay masjidku ka istaagay sala allahu alayh wasalam wuu khudbo akhriyay cashiyatan maqribka ayuu istaagay faxamidallaha ilaahay buu mahadiyey wa asna calayhi wuu ammaanay bimaa huwa ahluhu wa huwa ehelku uu ku yahay ilaahay sifaadkii u ehelka u ahaa buu ku ammaanay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu bacd intaa bacdige famaa baalu aqwaamin qoomyaalo xaalkoodu muxuu yahay yashtariduuna shardisanayo shuruudan shuruud shuruuddaasoo laysadaan haanin fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisa dadka qabsanaya oo xidhanaya oo shardisanayo shardi aan ilaahay kitaabkiisa ku jirin maxay tahay maa kaana wixii ahaaday oo min shardin shardi ah kaasoo laysa aan ahaanin fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisa fa huwa baatilun baatil wey waxba kama jiraan wain kaana haba ahaado oo mi'ata shardin boqol shardiba ha ahaado kitaabullahi ilahay kitaabkiisa axaqu xaqnimo badan wa shardullahi ilaahay shardigiisa awsaqu adag wa fii riwaayatin facataqad gabadhii way xorowday waa bariire markii lacagta ka bixisa caaisho way xorowday wa kaana zawjuha ninkeedu wuxuu aha cabdan adoon waa ninkii muqiis la ohan jiray fakhayalahaa rasuululahi rasuulka ilaahay baa khiyaar geliyay sala allahu alayhi wasalama fakhtaarat nafsaha nafteeday dooratay ya oo bariiro markay xorowday bay ninkeeda isaga tagtay way ka fasakatay marka asagii oo daba ooyayay oo jecel bay nabiga u imaadeen markaasuu yidhi maa iska haysatid ninkaaga ku noqon low raajactii ninkaaga maa ku noqotay wuxuu yidhi waxay ku tiri rasuulka ilah miyaad igu amraysaa ma waajiba maya waan waan shafeeco qaadaya anu waan idiin shafeeco qaadayahay naxariisun baan nooga jeedahay ninkaaga iska hayso ya wax danoon ka lehay ma jira laa xaajata lii fiih ma doonayo way ka tagtay markaas fakhtaara nafsaha nafteedii bay dooratay walow kaana xoran xor hadduu ahaan lahaa lam yukhayirhaa nabigu muusan khiyaargeliyen w ninkeeda dee inuu dalaaqa moogi miyay ka tegi karta hadduu xorya waa maya ay laba khiyaargeli markaa saddex sunno ayaa bariiro ku sugnaatay way caaisho odhan jirtay ya dadka fuqarada ama masaakiinta wixii loo sadaqeeyo oo zakada xoolaha zakada laga siiyo hadhow adiga xoolaha lahaa hadduu hadiye kuu siisiiyo hadduu iska kaa siisiiyo hadiye kuu noqoni waa xalaal xali hilib bariiro loo soo hadiyeeyey ayaa guriga lagu kariyey nabigoo markaasaa raashin loo keenay muufo iyo waxaa loo keenay wax yaroo maraq yaroo markaasu wuxuu yidhi oo digsi baaba dabka idiin saarnaaye soo wax hilib u eg baaba idiin karaye maxaa iigu keeni weyde markaasay caaisha u sheegto rasuulka ilaahi waa wax bariiro loo soo hadiyeeyey ayada sadaqu u yahay annagana hadiyuu noo yahay noo keen bu nag noo keen taa waa sunno bariiro laga helay inay xalaal tahay dadka fuqarada ee zakadu xalaashay u tahay wixii la siiyo adiga way kusii siin karaan marka xalaal bay ku noqon waay tan saddexaa tan labaadna waxa weeye waxaa la khiyaar geliyey waaye ninkeedii markay xorowday way ka dhaqaaqan marka gabadhu hadday xorowdo way ka fasaqan karaa ninkeeda addoonka way isaga tegeysa way ka dhaqaaqaysa taana bariiray ku sugnaatay sunnada saddexaadna saanay ahaydoo yani waa shardiga baadilka ah wey ya yaay waayahay ina yani inama alwalaau liman actaqa wa rawahu lhamsatu ba xadiidkaa wariyay can camar bni shucaybin can abihi can jaddihi radi allahu canhum can nabiy sal lay slam qaala wuxuu nabigu ayumaa cabdin addoonkii ka ohoo kaataba aayahay ayumaa cabdin addoonkii ka ohoo kaataba yani yani kitaabo ku galo kaatabada macnaheedu waxa weeye yani lagu kitaabeeyo calaa mi'ati awqiyatin boqol waqyadood yaa lagu kitaabeeye oo kitaabuu galay oo heshiiskiibuu ku galay inuu boqol yani keenayo boqol waqyadood oo fa addaaha wuu gutay ilaa casharata awaaqin toban waqyadood ma ogiye sagaashankii kaluu gutay fa huwa cabdun weli waa addoon shilin intuu dhiman yahay addoonnimada kama baxayo wa ayumaa cabdin addoonkii ka ahoo kaataba yani kitaabo ku galo oo heshiiskii ku galo calaa mi'ati diinaar boqol shilin boqol diinaar oo fa addaaha ilaa casharata danaaniir toban shilin ma ogi inta kaleu bixiyo sagaashan kale fa huwa cabdun waa adoon rawahu asxaabu sunan walxaakim wasaxaaxu can ummi salamata radi allahu canha qaalat waxay tihi qaala lanaa rasuulullahi rasuulka ilahi wuxuu noo yidhi sala allahu alayh wasalam idaa kaana hadduu u sugnaaday liixdaa kunna haweenkiinnii mid ka mid ah hadduu u sugnaado mukaatabun addoon mukaatabahoo la kitaabeeyey oo fa kaana cindahu u ahaado agtiisa maa yu-addii waxuu ku gudan karo kitaabada isaga bixinayo faltaxtajib minhu ha iska xijaabto adde xor buu noqonayaa kitaabaa lala galay wixii lagula heshiiyeyna wuuba hayaa inuu yani soo heli baad og tahay ama wuu hayaabo maantuu soo shaqay waaye ha iska xijaabtaa dee addoon markaa oo ma ahee waaye lacagta wuu haystaayo wuu waa xoroobe waaye ha iska xijaabto ha iska xijaabto marka hore iskama xijaabaynaada addoonkeedii waa idaa kaana liixdaahunna mukaatabun addoon la kitaabeeyey hadduu ahaado fa kaana cindahu u ahaado maa yu-addii wuxuu ku guto kitaabadii maalunujuumada isaga bixiyo faltaxtaji minhu ha iska xijaabto ha iska xijaabto wuu xorobaya fa idaa kaana mukaatabu yu-addii maa calayhi aw cindahu maa yu-addii wuxuu ku guto waa haystaa fa inahu yaxrumu calaa sayidati waxaa xaaraamka annadru ilayh liannahu biladaa'i buu saara xorran ku noqoni wa amaa idaa lam yakun cindahu hadduuna haynin falaha nadru ilayhi way iska fiirin kartaa liannahu mamluukun laha addoon buu yahay ya wahal lahu nadru ilayha asagu ma fiirin karaa sayidadiisa ma fiirin karaa qaala bihi akharu salaf saasay yidhahdeen wacalayhi bacdu ala'ima xanafiyadu waxay leeyihiin almamluuku kalajnabiyi wey lianna lahu ziwaajaha idaa actaqa markuu xoroobo wuu guursan karaaye marka ma dhowri karay leeyihiin asagu lakin ayada waa iska fiirin karta wahaakada rawaahu asxaabu sunan baa wariyey wallahu ala aclam yajuuzu baycu mudaber mudaberka beeciisa waa banaan yahay mudaber waa addoonka cidqigiisa la dibdhigay oo cidqiisa waxaa lagu xidhay calaa mawti sayidi oo wuxuu ku yidhi idaa mitu fa anta xor mar alla markaan dhinto xor baa tahay addoonkaa mudaber baa leeyay cidqigiisi baa la dibdhigay kaas asagaa beeciisa wuu iska banaanyahy ninkii intuu nool yahay waa iska addoono hadduu doono wuu iska garan karaa ruux buu siin karaa can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rajulan oo min alansaari yaa actaqa xoreeyey gulaaman lahu addoon uu lahaabuu can duburin ka xoreeyey oo muxuu ku yidhi haddaan dhinto xor baa tahay mudaber buu ka dhigay lam yakun addoon ninkaasoo rajulkaasoo lam yakun uusan usugnaanin lahu asaga maalun maal maalkoo hayruhu addoonka aan ahayn addoonkaas basuu wax maala ka laha addoonkiina wuxuu ku yidhi haddaan dhinto xor baa tahay fabalaqa dalika annabiya nabiga ayay gaartay arrintii sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi nabigu addoonkiibuu u yeeray markaas suuqa keenay wuxuu yidhi man yashtariihi aye man yashtariihi yaa iga gaday addoonka mini aniga faishtaraahu waxaa ka gatay nucaym bin cabdillaahi nin kaliya bisamaaniya miat dirhamin bisamaaniya miati mi'ati dirhamin sideed boqol oo shilin buu ka iibsaday fa dafacahaa ilayhi ninkii asaga ahaa ee addoonka mudaberka ka dhigay ayuu u dhiibay nabigu wuxuu yidhi yani xawaaijtaada ku gud waqaala wuxuu ku yidhi nabigu iqli daynaka dayntaada isaga bix ya wa fii riwaayatin waxaa ku sugnayd anta adiga axaqu bisamanihi lacagtiisa adaa ka xaq ku xaqnimo badan wallahu ilaahay haniyun canhu qani buu ka yahy marka adigiba haddaad u baahan tahay maxaad xoreyn haddii aad mudabar ka dhigaysaaba adigaa u baahan rawaahu lkhamsatu wazaada abu daawuud idaa kaana axadukum hadduu ahaado faqiiran falyabda' binafsihi naftiisa hortaa ku bilaabo fain kaana fiiha fadlun hadday wax ka soo haraan fa calaa ciyaalihi carruurtiisa fain kaana fiiha fadlun fa calaa dii qaraabati qaraabada markaasi ya wallahu aclaa aclam laa yajuuzu baycu lwalaa'i walaa umu lwalad bayculwalaa ma banaano welihii qof adigu aad xoraysay welihii aan ku lahaa oo hadhow hadduu dhinto oo wax dhaxlo la waayaan adigu xor yaan dhaxli lahaaye welihii aan qofkaan ku lahaa baan kaa iibiye iga iibi aad welihiisa adigu yeelatida ma ansaxayso alwalaau luxmatun ka luxmati nasab waa sida nasabka oo kale ma nasab baa iibsamayo ninkaan nasabkii aan ku lahaa iga iibi ma aqliba maya y ma iibsamayo o marka wax iibkiisu ansaxay maa walaa umulwalad umulwaladana iibkeedu ma ansaxayo umulwalado waxa weeye waa addoonta sayidkeeda ilmaha u dhashay mar hadday yacni marba ay ilmaba u dhasho beeceedu ma ansaxayo khalaas hadhow markuu yahay muu dhinto yay xoroobeysaayo markaa hadda lama iibin karabo ay dhimashadiisaa un bay sugi can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi naha nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu uu nahiyey can bayci lwalaa walaha in la iibiyo walahan qofkii aan ku lahaa iga iibi ma ansaxaysa wa can hibatii waan ku siiyey iska qaadana ma suuroobis lama hibeyn karo rawahu lkhamsa can jaabir radi allahu canhu qaal bicnaa waan gadnay buu yihi ummahaati lwlaad baan gadnay calaa cahdi rasuuli llahi sal allau alay wasalam wa abi bakrin falamaa kaana cumaru cumar markii uu khilaafadii la wareeyey nahaanaa wuu naga nahiye oo fantahaynaa waan ka harnay ay saasuu leey bicnaa waan gadnay ummahaati lwlaad waa addoommihii ilmaha noo dhalay calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam wa abi bakrin falamaa kaana cumaru nahaanaa fantahayna markaasaan ka reebtoonnay buu leeyahy walafdu nisaa-i kunaa nabiicu saraariina addoommahanaga waan gedi jirnay ummahaati wlaad ummahaati lawlaad aha ilmaha noo dhalay wanabiyu sal lla alay slam xayun maa yahay maa yaraa ba'san wax dhiba umuun arkayn sheekh cumar baa marka naga nahay wa qaala rasul lahi wuxu yidhi sala allahu alayh wasalama ayumaa imra'atin naagtiikaho waladad min sayidiha ilmaheeda yacni sayidkeeda ilmo u dhasho fa hiya muctaqatun mid la xoreeye weeye can duburin ay minhu mar alle markuu dhintay xoreey fa bimowtihi tasiiru xoratan ka waladiha oo kale walow min gayrihi aya nin kaleba ilmaha ka dhale wa min hada xadiisu daara qudmi wa ibnu maaja ana maariyata umu ibraahim calayhi salaam aya dukira cinda nabiyi faqaala wuxuu yidhi yactaqahaa waladuha maariyaa la sheeg sheegay oo markaa canugeedii baa xoreeyey ilmaheeda ay فhdani الxadiiثani ydulaani عalىa ana uma اlwalad yaxrumu baycuha wahiya tactiqu min ra'si اlmaal ka waladiha mar alla markuu sayidku dhinto ra'su maalkay ka xoroobeysaa horay وأما حديث أبي داود والنسائي المجوز لبيعهن بنين وحديث كهره فإنه كان أولا بها ثم نسخ ولا نسخ ولما علموا كلهم بالنسخ و- و- وما علموا ده أصحاب تميس أغاني كلهم بالنسخ إلا في خلافة عمر رضي الله عنه فنهاهم عن البيع فانتهوا مركز كهره وحديث كهده هو يعني منسوخ بها ولا نسخه لكن ميسن أصحاب تميس أغاني خلافة سيد عمر أم حديث كله أغاني وذا مقلين مركز على كهره in yani addoommaha la iibiyo ee addoommaha oo yani ay umulwaladada eh ilmaha dhalay sayidkeeda ilmaha u dhalay in la iibiyo beeceedu inuu xaaraan yahay markaasaa la ogaaday waa laga haray markaas ya ayumaa imra'atin waladad min sayidihaa fahiya muctaqatun mid la xoreynaya weeye can duburin yani gadaal baa laga xoreeyey minhu ay can duburin minhu min asayid wey mar alla markuu dhinto bay hore raasumaalkay weliba ka xorobaysa sulus iyo waxaa loo fiirin maayo horey ka xorobay rawaahu axmed wabnu maajah khaatimatun fii xaqi sayidi calaa cabdihi uu ku leeyahay sayidku xaqa uu leeyahay oo addoonkiisa uu ku leeyahay iyo wa xaqi xaqilcabdi calaa sayidihi addoonku xaqa uu leeyahy o sayidkiisa uu ku leeyahay can jariir bn cabdillahi waxaa laga wari radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal ayuma cabdin addoonkii kaho abaqa dhuunto min mawaalihi dadkii sayidkiisa ahay oo lahaabuu ka dhuuntay faqad kafara wuu kufriyey oo hadda nicmadii sayidka ayuu inkirayoo waayo kaas dembi buu ku dhacay xataa yarjica ilayhim ilaa uu usoo laabtay wa fii riwaayatin idaa abaqa alcabdu addoonku hadduu dhunto lam tuqbal lahu salaatun salaad ba laga aqbali maayo yani waa caasi wa fii wa fii ukhraa riwaayo kale waxaa ku sugnay man tawallaa qowman qoom ninkii ka weli yeesho oo biqayri idni mawaalihi mawaalidiisii oon u idmin fa calayhi lacnatullahi lacnada ilahay dusha hada walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu laga aqbali maayo yowma alqiyaamati cadlun walaa sarfun sunno iyo farad midna laga aqbali maayo rawaa muslim baa wariyay haadihi halaaa saddexda riwaaya waa muslim baa weriy can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhum can nabi sal lay slam qaal alcabdu addoonku idaa nasaxa sayidahu sayidkiisa hadduu u naseexeeyo oo wa axsana uu wadaajiyo cibaadata rabbihi ilaahay cibaadadiisina wuu wanaajiyey sayidkiisina wuu u naseexeeye oo si fiican buu ugu khidmeeyey oo xuquuqdiisii oo dhan buu gutay ilaahay cibaadadiisina wuu hagaajinaya kaana lahu ajru ajirkiisa baa usugnaaday maratayni laba goor laba ajir buu ley ninkaas rawaahu halaasa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal lilcabdi lmamluuk addoonka mamluulka ehe laleeyahay asaalixi ee wanaagsan ee helu khayrka aho daacada ilaahayna gudanayo addoonkiisana sayidkiisana u naseexaynayo ajraani laba ajir buu leeyahay waladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi ay ku sugan tahay lowla aljihaadu jihaad hadduuna jirin fii sabiilillahi lagu jihaado iyo walxaju xaj iyo wabiru ummi hooyada birigeeda la axbabtu waxaan jeclaan lahaa ana muuta inaan dhintay wa ana mamluukun waay anoo addoon a waay rawahu shaykhaan kaasuba nagu leey can ilmacruur waxaa laga wariyey ibnu suwaydin radi allahu canhu qaal mararnaa waan marnay buu yidhi biabidarin abidar baan soo marnay birabadati meesha rabada layidhaah abudar baan soo marnay abudar alkhafaari oo birabadati meesha rabada la yidhaahdo joogo ayaan soo marnay waa makaan saddex marxalo u jira madiino saddex maalin socod buu jira wa calayhi burdun wuxuu qabaa go' aada u qurux badan wa calaa ghulaamihi addoonkiisana mislu ayadoo kale wataasna isaga addoonkiisu isku go' bay wataan qur go' qurux badan buu abudir qabaa addoonkiisuna go' qurux badan buu u xidhay oo isku nooc ah fa qulnaa waxaan u nidhi yaa abaadarin abaadarow low jamacta baynahumaa ay kaanad xullat low jamacta baynahumaa labadan go' haddaa isku darsan lahayd go'aasuu addoonku wato iyo go-an adiga aad wato haddaa isku darsan lahayd midna hoos ku xidhinay midna kor kaanad xullatan isku joog bay noqon lahayd maxaa saasaa kugu fiicnayde ta addoonka ka daysa maxaa labada isugu darsan weyda adiga isku joog ha noqotee fa qaala wuxuu yidhi abu dar inahu shaniya kaana baynii wa bayna rajulin inahu shaniya kaana waxaa ahaaday baynii aniga dhexdeedii wa bayna rajulin nin oo min ikhwaanii walaalaheenna ka mid a addoommaha kalaamun hadal baana dhex maray bilaal buu ahaa baa lihi ninkaas wa kaanad ummu hooyadiisbaa waxay ahayd cajamiyatan cajami bay ahayd oo way madoobeyd haddee fa cayartuhu markaasaan ku ceebeeye oo bihaa hooyadiis baan ku ceebeeyey yabnata sawda tii madoobeyd baa ku dhashay waa intaa bas muu yidhi wax kaloo hadda si badanna muu dhihine waaya tii madoobayd oo cajamigahayd baa ku dhashay muu yidhi ya hooyadiisaan ku ceebayey facayartu biha fashakaanii wuu ii dacwooday oo ila nabiy nabigu iga dacwooday sala allahu alayh wasalam falaqiitu aniga nabigaa iska hor imaan kulannay buu yidhi faqaala wuxuu yidhi nabigu yaa abaadarin abaadarow innaka adigu imru'un qof baa tahay fiika adiga fiigaaga waxaa ku sugan jaahiliya khisla jaahiliya weli jaahiligi baa kugu sii dambeeya ya marxaban qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiow man saba rijaala ragga ninkii caayo sabuu abaahu wa ummuh ya haddii haddii uu nin uu ku caayo hooyadii aabbihi waxbaad ka sheegi wad caay marka saasun baa ay u kaliftay mooyaane oo ay wax kale ma ahayne dee waa un dan ragga haddii un lacaayo adigana hooyadiis iyo aabihi unbay idinka wax ka sheegayaan man saba rijaala sabuu way caayeen abaahu wa umahu qaala wuxuu nabigu yaa abaadarin abaadarow innaka adigu imru'un qof baa tahay fiika jaahiliyatu jaahiliya kugu sugan ya acayartahu biummihi baa weliba riwaayadka qaar ku ma hooyadii baad ku ceebaysay saasuu nabigu yidhi akhlaaqdii jaahiliga yaa weli kugu dambaysa weli ya marxaban hum ayagu ikhwaanukum walaalihiin weeye nimankan addoommaha ah waa walaalihiin oo muslimiin ah jacalahum ullahu ilaahay baa yeelay taxta aydiikum gacantiina gacmihiina hoostooda ilaahay yeelo ilaahay baa milkiin kaga dhigay fa adcimuuhum quudiya mimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan wa albisuuhum u xidha mimaa talbasuuna waxaad xidhanaysaan walaa tukallifuuhum ha ku mashaqaynina maa yaqlibuhum wax ka qaalib noqonayo shaqada aad u dhiibaysaanna wax dhibaato oo culays ku ah ha ka dhigina ay ha ku kallifina fa in kallaftumuuhum haddaad ku kalliftaan oo shaqo culuf aad u dhiibtaanna faaciinuunhum u kaalmeey oo la qabto shaqadii shaqadii la qabto oo u kaalmeeya buu nabi ay marka hadda nabigan sidaa ka maqlee wax alla waxaad xidhanaysaan u xidha soomaha maradaan soo gata baasna waa usoo gadaa buy waxaan cunayana waan siiyaa buy waa sidaa hadde asxaabta waa ku dhaqmi jireen nusuusta rawaahu halaasa wa lafdu abi daawuud inahum ayagu ikhwaanukum walaalihiin weeye fadalakum ullahu ilaahay baa idinka fadlilay calayhim dushooda oo ayagbaa addoommo laga dhigay idinkana xor baa tihin faman lam yulaa faman lam yulaa yani ilaa'imkum fabiicuuhu faman qofkii lam yulaa'imkum aan idiin cunamaynin oo munaasab aan idiin ahayn waxba kale ha yeeline fabiicuuhu iska gada walaa tucadibuu ha cadaabina khalqa allahi tacala ilahay khalqiisa cadaabin waa un dad idinkoo kale ahe ilaahay baa idinka fadlila oo milki inkaga dhiga e qofkii mulaa'im yani munaasab idiin noqon waayo oo saad rabteen aad ka weydaan qofku dabeecad buu iska xumaan karaa iska iibi intaad cadaabi lahayd iska iibi waxba ha isku dambaabine adna ha cadaabine iska iibi waayo saas inahum ayagu ikhwaanukum walaalihiin weeye fadalakum ullahu ilaahay baa fadilay calayhim dushi ilahay baa idin fadilay oo calayhim ayaga idinka fadilay faman qofkii lam yulaa'imkum munaasab aan idiin ahayn oo yani idin anfici waayo fabiicuhu iska gada walaa tucadibuha cadaabina khalq allahi tacala ilahay khalqigiisa cadaabin can caliyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana aakhiru kalaami rasuuli lahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam hadalka nabiga wuxuu ugu dambeeyey wuxuu ahaa markuu dhimanayay asalaata asalaat asalaata asalaata buu nabiga ku celceliy aqiimuuhaa salaada ooga waxaafiduu calayhaa xifdiya ittaqu llaha ilaahay ka baqa fiimaa malakat aymaanikum gacantiinu waxay hanatay waxaad gacanta ku haysaan ood maamulaysaanna ilaahay kaga baqa saasaa nabiga hadalkiisi u dambeeyey irxamuu mawaaliikum addoommaha u naxariista wa axsinuu ilayhim ixsaan u sameeya wakadaa ifcaluu bilbahaa'imi xoolaha saas oo kale yacni dhaqaalayi oo u naxariista irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi sama maqluuqa dhulka jooga u naxariista ilahay baa idiin naxariisanay rawahu abu daawud wanisaai axmed can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal idaa ataa axadukum axadkiin idaa ataa hadduu yimaado axadakum axadkiin khaadimuhu khaadimkiisu hadduu ula yimaado bidacaamihi raashinkiisa khaadimkii oo cuntada karinaya soo shaqaynaya baa cuntadii asagoo waru keenay fain lam yujlisu hadduuna fariisinin macahu maciis horta fariiso ila cun inaad dhahdaa fiican ood fariisiso haddaada fariisinaynin falyunaawilhu ha u dhiibo luqmatan aw luqmatayni intuu qaado bal ha u dhiibo yidhahdo bal dhadhabi horta ay luqmad ay hilibkii iyo wixii uu ku keenay bal wax un yar macaan u qaado u dhiib ya hal luqmad u dhiib aw luqmatayni ow uklatan hal cunida waa inta afka la geliyo o uklatayni muxuu saa u yeelay fa inahu asagu weliya wuxuu tawaliyey oo gacanta ugu qabtay ciilaajahu cuntada hagaajinteeda wa cuntadaana ku rafaaday maanta o dhan buu jikadii ku jiray soo ma ay bal horta asagu hadhi dhamiya saa ku xaqriyo badane haddaada ila fariisa dhihin bal u dhiib wax u dhiib oo cundhi rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey tirmidi wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can nabi sal alay slam qaal idaa qaatala axadukum axadkiin hadduu dagaalamayo adiga qof haddaa isdagaashaan falyajtanib ilwajha wejiga ha ka dheeraado wejigu moogtahay maxaasinta yani makhluuqan dhan baa ilaahay geliyey maxaasintoodaa ilahay geliyey xataa xayawaanka xoolaha yaa in wejiga laga gubu nabigu diidi jiray ninkii xoolaha wejiga ka calaameeya nabigu wuu lacnaday xataa marka bini aadamkana ilm dadka la garaac ilmaha la garaacaya iyo wax qof haddii la dilaayo la waxaynaya iyo wejiga waa laiska ilaalinaya xataa xadda markii la oofinayo qofka la xadaya maarta waa xad xataa laga yaabo inuu u dhinto waa la xadayaaba dhagax baa lagu dilaya ama waa soo maa wejiga laga garaaci maayo meelaha kale un baa looga dhifo wejiga lama ogolo maxaasinta ilaahay uu geliyo idaa qaatala axadukum falyajtanib ilwajha wejiga ha ka fogaado fayaxrumu darbu lwajhi fainahu ashrafu alacdaa لأنه مجمع المحاسن قروح دو دنبا وجهه يسوي ماس وفي رواية إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته أي على صفته صفته سوى أو على صورة الم- يعني وهي مضروبة وهذا الرأي الأكثر أي على صورة أي هي على صورة صورة آدم ضميرك آدم بلو عليه سيدا صحيحة وسيدا إلهي صورة دي سيبو كوابوري مركب بني آدم كا يعني وجهيسا قروح دي ساكو جبتوي محاسنتا رواه ثلاث ولمسلم وأبي داود من لطم نكي ضرباحه مملوكه وأدون كيسي أو ضربه قراعه فكفارته كفارة دي سأن يعتقه إنه حريه أدون كيسي هاتو ضرباحه كرفت يا بغير ذنب أسوه واحد ذنبه هو قال يجرم بو قراعه يا oo amase yani darabahu wuu garaacay fa kafaaratu an yuctiqahu inuu xoreeyo ma si kale oo kafaaro u noqonaysa ma jiro waa inuu xoreeyo un wallahu acla waclam kitaabu nikaaxi waalaaqi walcidda hada kitaabu nikaax nikaaxibu uu kitaab yahay iyo waalaaqi dalaaqi iyo walcidda wa fiihi casharatu abwaab toban baab baa ku sugan wakhaatima albaab lwal fi tarqiibi boorin laysku booriyo fi nikaax guurka laysku booriyo guurki inuu fadli badan yahay qaala allahu tacaala fankixuu guursada maadaaba lakum wixii idiin wanaagsan oo min annisaa masnaa laba guursada wa hulaasa saddex guursada wa rubaaca afar afartaa un baa noo banaanay soomaalia wax ka badan laba ogol aaya fa in khiftum haddaad ka cabsataan anlaa tacdiluu inayna cadaalad u samayn haweenkii oo laba iyo saddex iyo afar haddaad inaan cadaalad u samayn waad ka yaabto fawaaxidatan mid un ku gaabso ay halkaa midda un xaqeedii ku dadaal waay wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi waankixul ayaamaa guursada kuwa yani guurlaawayaasha ah ay oo minkum adinka idinka mid a waa rag iyo dumarba yani waankixuu dhe u guuriya de saas ilahay waankixuu u guuriya al ayaamaa u guuriya kuwa guurlaawayaasha u guuriya oo minkum adinka idinka mid a ya ninku hadduuna guri lahayn waa loo guurin lacagta haddayna raar lahayn waa loo guurin waa dadka aan guurka lahayn wasaalixiinana u guuriya oo min cibaadikum wa imaa'ikum addoonihiina ka mid a addoommahana kuwa sulaxada addoommaha wan wanaagsan iyo ammaadka haweenka yani addoommaha ayaguma fiifiican oo sulaxada waa la waa loo guurinaya waa laisu guurinaya in yakuunuu fuqaraaa fuqara hadday yihiin yugnihim allahu ilaahay baa deeqaya min fadlihi fadligiisa ilahay ku deeqaya oo guurku wuxuu wataa risqigu wataayo dadku ayagoon waxba qabin hadday isguursadaan waa iska barakoobi ya waxa ay soomaalidu leeyihiin yani awalu maal bacda raas ay leeyihin waxba kama jiraan ya ku leedahay mal ya marxaban way iska guurso oo ilaahay baa maalku siina saas wey waa cagsiga ay yugnihim allahu min fadli wallahu ilaahay waasicun ay fadluhu fadligiisu miduu waasac yahay wa yaclimu biaxwaali lcibaad addoomaha axwaashooda o dhanna waa ilahay waa og wa qaala tacaala walaqad arsalnaa rusulan baan soo dirnay buu yidhi ilaahay min qablika nebi maxamed ho- hortaada nebi maxamedo hortaadaan rusul soo dirnay wa jacalnaa waxaan u yeelnay lahum rusushaas aswaajan haween iyo wa duriyatan carruur baan u yeelnay yani nabi la arko oo uu guursanayey markaasuu ilmo dhalay iyo awlaad ka tegey can cabdillaahi radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sal alay slam yaquul yaa macshara shabaab dhallinyarada jamaacadoodii man istadaaca ninkii kari karo minkum adinkii ka mida albaa'ata inuu guursado falyataزawaj ha guursado fainahu guurku aqadu lilbasar aragguu laabaya wa axsanu lilfarji farjigiina wuu ilaalinaya macsida u ka ilaalinaya waman lam yastatic ninkaan kari karin oo yani wuxuu guursado aan haysanin facalayhi bisawm soomka ha ku dadaalo fainahu soomkaasu wijaa'un buu lahu u noqonaya wuu dhufaanaya yani shahwadii buu ka jebinayaayo waa kaas rawahu lkamsa can anas radi allahu canhu qaal jaaa halaaatun raadin saddex qof baa timid ilaa buyuuti aswaaji nabiyi sala allahu alay sl nabiga guryihiis yas'aluuna iyagoo su-aalaya can cibaadati nabiyi sala allahu alay sl nabiga cibaadadiis falama ukhbiruu markii loo sheegay cibaadada nabiga habeenku sameeya nooga warran bay dhe haweenkii nabiga ay warsadeen saddex nin oo asxaabta ka mid markii loo warramay kaanahum waaba iyagu taqaaluuha yaraystay cibaadadii nabigaa la yaraatay faqaaluu waxay yidhaahdeen wa ayna naxnu min annabiy anaga nabiga miyaa isku mid ah sal allau alayh wasalam qad gufira lahu waa loo dhaafay ma taqadama min dembihi wamaa ta'akhar faqaala axadu midkood baa wuxuu yidhi amaa ana anigu fa innii anigu usalli leyla habeenkii o dhan waan tukan abadan weligay wa qaala aakharu kii kalena wuxuu yidhi ana asuumu dahra sanadkao dhan waan soomayaa maalin kasta walaa ufdiru ma afurayo wa qaala aakharu kii kalena wuxuu yidhi ana actazilu nisaa haweenkaan isaga fogaan buu wuxuu yidhi ana actazilu nisaa haweenka ayaan ka fogaanayaa falaa atazawaju ma guursanaya abadan weligay fa jaa'a rasuulullaahi baa yimi sala allahu calayhi wasalama ilayhim raggii asaga ah oo sidaas nin walba uu wax ku dhaartay ayaa nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi antum adinku alladiina kuwii miyaatiin qultum yidhaahdeen kada wa kada amaa wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la akhshaakum lilaah kan inkugu cabsi badan baan ahay ilaahay wa atqaakum lahu inkugu taqwo badan laakinnii anigu asuumu waan soomayaa waa ufdir waan afurayaa wa usalliiha waan tukanayaa habeenkii wa arqudu marna waan seexanayaa wa atasawaju nisaa haweenkana waan guursanayaa faman raqima can sunnatii sunnadayda ninkii naco falaysa minii aniga iga mid maaha buri nabigu sala allahu alayhi wasalam rawaahu sheekhaan baa wariyey wanisaa-i can abi ayuub waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sal ly slam qaal arbacun afar min sunani lmursaliin mursaliinta ilaahay uu soo dirayey sunnadoodii bay ka mid tahay alxayaau xishoodka way qofku inuu xishoodka ku dadaalo wa tacaduru yacni waxa udgoon oo cadirka in la isticmaalayo waxa udgoon wasiwaaku rumayga iyo wanikaaxu guurka wey rawaahu axmed baa xadiidkaa wariyey turmidi bisanadin xasan buu ku wariyey weli turmidiyi wanisaa'i waalxaakim halaaatun saddex xaqun cala allah ilaahay waxaa xaq u ah cawnuhum kaalmadooda ilaahay baa u ballan qaaday inuu u kaalmaynayo saddex halaaatun saddex xaqun cala allaahi cawnuhum kaalmadooda ilaahay bay xaq ku tahay dushiisa oo asagaa ballan qaaday tafadul ahaan way almukaatab ninka mukaatabka ee la kitaabeeyey alladii yuriidu doonaya aladaa inuu iska bixiyo wixii lagu kitaabeeyey wanaakixu midka guursaday alladii yuriidu doonaya alcafaafa inuu ku dhowrsado waay lacag muu qabo asagoon xoolo lahayn buu iska guursaday wuxuu leeyahy inuu ku dhowrsaduu rabaa guurkan oo xumaanta iyo macsida uu isaga ilaali ilaahay baa u kaalmaynaya walmujaahid midka ku jihaadaya fii sabiilillahi ilaahay wadadiis saddexdaa ilaahay baa u kaalmaynaya kaalmadoodana ilaahay baa ballan qaaday way can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sal ly waslam qaal xubiba ilaya min addunyaa adduunye waxaa laila jeclaaday buu nebigu aan jeclahay xubiba ilaya waxaa yani anigu aan jeclahay oo xaggayga laga jeclay min addunya adduunyada xaggeeda annisaaa haweenka waa guurka haweenka inaan guursado iyo wadiiba waxa udgoon wa jucilad waa la yeelay qurata cayni ushayd ishaydu waxay ku qabowsanaysaa fi salaati salaada way ishayda qabowsigeeda waxaa la yeelay fi salaad oo mar alla markuu salaada galo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ay ishiisu qabowsanaysaa way adduunyada waxba ku falmaayo rawaahu nisaa'i baa wariyey wa axmed walxaakim salaadu waa munaajaatu rabbi can sacad ibni abi waqaas radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi araada cuhmaan cuhmaan ibnu madcuun ninkii la ohan jiray nabiga xagga ridaacay walaalo ku ahaayeen iskunaag isku naas bay nuugeen ninkaasaa wuxuu doonay an yatabatala inuu go-o nikaaxa ka tago guurka inuu iska daayu saasuu go-aansaday fa nahaahu rasuulullahi rasuulka ilaahay baa ka nahayey sala allahu alay wasalam walow ajaaza lahu hadduu u bannayn lahaa daalika tabatulkaas oo guur la-aankaas hadduu u ogolaan lahaa lakhtasaynaa waama isdhufaani lahayn buu leeyahy sacad bin abi waqaas yacni waxaan iska xaniyaha intaan iska bixin unbaan cibaadada isku mashquulin lahayn buu leeyay laakiin nabigaa ka diiday calayhi salaatu wasalaam rawaahu alkhamsatu ilaa abaa daawuud can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qultu waxaan idhi buuhi yaa rasuula allah inii anigu rajulu nin baan ahay buuhi abu hurayra dhahay asxaabu sufih buu ka mid ahaa nimankii yacni foqorada xerta ahaa ee masaajidka nebiga uun joogi jiray xufaadaha qur-aanka barin jiray yuu ka mid ahaa abu hurayra inii rajulun baan ahay shaabun dhalinyaro ah wa inii anigu akaafu waan cabsanaya calaa nafsii naftayda alcanata zinaan ooga cabsanaya walaa ajidu mana helayo maa atasawaju bihi nisaa waxaa naagaha ku guursado fasakata canii nabigu waa iga aamusay uma qultu waan idhi mitla dalika mar labaad baan ku celiyey hadalkii fasakata canii uma qultu mitla dalika waan ku celiyey mar saddexaad fasakata canii uma qultu mitla dalika afar goor baan hadalkaa idhi faqaala wuxuu yidhi markaa nabigu yaa abaa hurayrata abaa hurayra yaa abaa hurayra jafa alqalamu qalamkii wuu angegay oo bimaa anta laaqin waxaad la kulmi lahayd wey kol horaa la qoray waxaad la kulmi lahayd waa la qoray fakhtasi isdhufaanoo calaa daalika ow dar ka tag ama iska dah yani markaasa wuxuu leeyahy waxaan guursadayna ma hayeeshaa waan ka cabsi xumaan inaan ku dhacan ka yaabaya yacni aan isdhufaano marka aan iska bixi ii iban saasi ogol markaa nabigu wuxuu ku yidhi qalamkii wuu dhacay wuu angegayo bimaa anta laaqin waxaad la kulmi lahayd mar horaa la qoray wax hadda kadib la qorayo ma ah fakhtasi calaa daalika isku dhufaan ow dar wey marka ibaaxa meehee arrintaas yacni waa amru tahdiid oo wax ogolaasho a maha wey wax zuurowaya ma waxaas wax jira maha wey rawaahu lbukhaariyu wanisaa-i wa canhu waxaa laga wariyey canhu can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala sulaymaan binu daawuud baa wuxuu yidhi calayhim asalaam nabadgelyo dushiisa allaha yeel asaga iyo abihiba calayhim asalaam la aduufanna waan dawaafi alleylata caawa mi'ata bimi'ati imra'atin baan isu marayaabu nabi sulaymaan baa ku dhaaranay la aduufanna waan dawaafayaa alleylata caawa waxaan isu marayaa bimi'ati imra'a boqol naagood telidu kulla imra'atin tii la arkaba telidu way dhalaysaa kullu imra'atin naag kastaba qulaaman wiil bay dhali yuqaatilu dagaalamayo fii sabiilillahi ilaahay waddadiisa ku dagaalamo niyadaasuu marka rabaa inuu kula seexdo boqol naagood buu rabaa inuu la seexdo habeenkaas oo markaas yacni boqol kuba ay uroobaan boqol wiil dhalaan fa qaala lahu lmalaku malagii baa wuxuu u yidhi qul waxaa tidhahdaa in shaa allah falam yaqul muuna dhihinoo wanasiya wuu hilmaamay fadaafa bihinna boqolkii naagood buu isu maray walam talid ma aysan dhalin oo minhunna xaggooda ilaa imra'atun hal mid ah ayaa uurowday oo dhashay taasuna waxay dhashay nisfu insaanin bay dhashay bini aadan nuskii bay dhashay hal canugoo dhinac dhan maqan oo hal dhinac keliya ayay dhashay wey qaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low qaala hadduu dhihi lahaa in shaa allah lam yaxnas muuna dembaabeen wa kaana wuxuu ahaan lahaa yani waayo arja lixaajati xaajadiisana aad baa loo rajayn lahaa inay usuuroobi leh ya walaa taquulanna lishay inii faacilun dalika qadan ilaa an yashaa allah baa ilahay marka mashii'adii ilaahay buu markaa ka tegey rawaahu sheekhaan baa wariyey watirmidi wallahu acla waaclam allah subxana watacala maa ubiixa lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam wixii nabiga loo baneeyey oo min annisaa'i haweenkii awoy inuu markaa nabigu guursado wixii ay u bannaanayd waay can anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu dee nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenka uu iska guursanayay in alla intuu doono waay suriyaadkuna markaa way iska sii badnaayeen oo yacni haweenka markaa milkulyamiinta oo addoommahoo la leeyahay marxa marka khusuusiyaadkay ka mid tahay asagoo afar ka badan inuu guursado oo waayo intuu rabo ayuu markaa iska guursanayay can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaduufu calaa nisaa'ih haweenkiisa ayuu isu marayay fi leylati alwaaxida hal habeena walahu yowma-idin maalinkaa tiscu niswatin sagaal naagood buu qabay fa kaana yaduufu calayhina axyaana fii leylatin waaxidan fii leylatin waaxidatin hal habeena ayuu wada marayaa wayuwaaqichuhunna waay wa kaana allahu acطaahu ilaahay baa siiyey quwatan awood calaa dalika mucjizatan lahu sala allahu calayhi wasalam waa mucjiza yahayde inuu sagaalka naagoodba halka habeenkaa la wada seexday kulli sidaan kusoo maraynaa dee nabiyullaahi sulaymaan ula sagaashan nagood ayaan yani yaan isu marayaa ya sagaashan iyo sagaal marka yani ambiyadu dee quwad bay lahaayeen way dheeraada rawaahu alkhamsatu ila tirmidiya can ibni cabbaas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi tuwufiya anabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga waa la oobsaday wa cindahu walxaal cindahu agtiisana tiscu niswatin sagaal naagood ay tahay sagaal naagood buu markaa nabigu ka dhintay wahuna almadkuuraatu kuwa lagu sheegay fii qowli bacdihim can tisci niswatin wafaatu lmustafaa khuyirna fakhtarna anabiya almustafaa caaishatun wa xafsatun wa sawda safiyatun maymuunatun wa ramla hindun wa zaynabun kadaa juwayriya lilmu'miniina ummahaatun mardiya haweenkaa sagaalka ayaa nabigu ka dhintay way markuu dhimanayey sagaalkaabuu ka dhintay wa cindahu tiscu niswatin waa sagaalkaa naawada shicirkaa lagu tiriy wa tazawaja nabiyu sala allahu calayhi wasalama qablahunna sagaalkaa ka hor wuxuu guursaday khadiijatu radia allahu canha khadiijata ayuu guursaday radia allahu canha wa waladad way u dhashay khadiija khadiija bintu quweylid lahu linabiyi kula alawlaad carruurtiisoo dhan ilaa ibraahim ma ogiye calayhi salaam fa inahu min marat min maariyati alqibdiya maariyaa dhashay asaga ayahay marka dee lixda kale ibraahim ma ogiye toddobay ahaayeen carruurtii lixda kaleba khadiijaa dhashay waay walam yatasawaj nabigu muuna guursanin calaa khadiijata khadiija korkeeda intuu khadiijo qabay naa kale lamuuna guursanin xataa maatad ilaa ay dhimatay radia allahu canha fatazawaja wuu guursaday markaa biimra'ati naag tusamaa lagu magacaaba zaynaba yani umulmasaakiin zaynabaa la odhan jiray laakiin kunyadeeda umulmasaakiin la odhan jiray wa maatad way dhimatay fii xayaatihi sala allahu alayh waslm nabigoo nool bay dhimatay wa kaana taxtahu sariya gabar addoonu markaa haysay wahya maariyatu lqibdiya wey wa amaa rayxaana midda la yidhaha faqiila kaanat zawjay ahayd wa qiila kaanat yani suriyatan bay ahayd wahuwa almashhuur marka suriyaadkiisu yani way badnaayeen hadda laakiin waxaa u dambeeyey yani maariyatulqibdiye iyo rayxaano gabadha le ayahay haweenku markaa uu nabigu guursadayna ilaa dhowr iyo toban yaa lagu sheegay ayaguna waa badan yihin intii uu nikaaxa ku xiray wa qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu canha maa tuwufiya nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabiga lama oobsanin oo ma uusan dhimanin xataa axalla allahu ilaahay ilaa uu u xalilay lahu nabiga an yatazawaja inuu guursado min annisaai haweenka xaggooda maashaa intuu doono waay intuu doono yani markii ilaahay uu baneeyey kadib unbuu dhintay ay musaaracatan fi ridaa ilaahay yani nabiga ridihiisa ayuu yani yani u yani uu ilaahay jecel yahayo marka wax alla wuxuu asaga raalli ku yahaloyay intuu doonayaa loo khiyaargelay ayahay wa xikmatu istigsaari nabiyi sala allahu calayhi wasalama min annisaa haweenkan farada badan ee nabiga loo baneeyey xikmada ku jirtaa maxay tahay umuurun yani dhowr arrimood baa lagu sheegaa xikmadaas axaduhaa midood katratu lacwaani waalansaar nabiga acwaantiisa iyo dadkiisa iyo ansaartiisu inay bataan baa la doonaya oo min al ashaari dadka xididka ah qoladii uu markaa la xididoo gabar ka guursado acwaan buu ku yeelanayaa iyo dad fara badan oo garab taagan liyuqawiya yacni inuu gaxoo ka xoogaysto oo uu ka gaashado calaa man yucaadihi qofka la coleytamaya xataa yabluqa risaalata rabbi ilaa uu gaarsiiyo wa haaniyaha xikmada labaad oo ku jirto tasrifu lqabaa'ili qabiilooyinka al rabaa inay ku sharafoobaan bimusaaharatii sala allahu alay sl nabiga xididnimadiisa qolo alla qoladii nebiga uu la xidhiidaba yacni soo nabiga yacni waayo seediyaal iyo sodogyaal u noqdaba waayo way sharafoobayaan de nabigay ku sharafoobayaan wa haalisuhaa kahratu man yushaahidu axwaalahu lbaadiniya tan xigmada saddexaad ee tacadudka yacni nabiga oo loogu baneeyay haweenkiisu inay fara bataan waa inay bataan baa la doonayaa kahratu man yushaahidu axwaalahu lbaadiniya axwaashiisa baadiniga ah ee dumarka ma ogi wax kaloo ogaan kara aan jirin gurigaas uun la seexanaya wax kaloo ogaan kara aan jirin inay dadka soo warinaya ay bataan baa la doonaya fayantafi canhu maa ashaacahu lkafara gaaladu waxa ay faafinayaanu min annahu saaxir weeye oo kaahin ay leeyihiin yaa meesha ka baxaya marka hadday dumar fara badan marka mid walba wax akhlaaq fara badan oo wanaagsan ay ka wariso ow yatacalamuhu yacni waa yahay marxaban marka inuu markayba ayaga naftooda aba la doonaya inay ku tacliimaan inay ku tacliimaan wey waraabicuhaa xigmada saddexaad ee afraad kharqu lcaadati fi katrati aljimaaci maca qilati aklihi wa shurbihi waay taaka nafteeda xigmad kalaa ku jirta oo nabigu haweenkaa farada badan ee uu la seexanayo waa yani waa kharqu lcaada oo waa mucjizo fii katrati aljimaaci maca qilati aklihi wa shurbihi isagoo nabiga cunudiisa iyo cabidiisa ay aada u yaray walcarabu carabtuna tatamadaxu way ammaantaayoo biqilati dacaam ninka cuntada yaro wa katratil wiqaaci wey ya ayhay waa jiifkiisa iyo shaqadiisuna ay badan tahay waa lidalaalati calaa kamaali rujuuliyati ninka raganimadiisa kaamil yani kutusinaysaa kamaa yaatii fi xadiidi umu zarci umu zarci xadiidkiisaan ku gaari doona ya wa khaamisuhaa xigmada kale ee ku jirta shanaad waxa weeye aliطilaac in la daalacdo calaa maxaasini akhlaaqihi nabiga akhlaaqdiisa wan wanaagsan albaadiniya faqad tazawaja sala allahu calayhi wasalam nabigu wuu guursaday uma xabiiba gabadha liya binta abi sufyaan abi sufyaan oo nimankaa markaas aan soo islaamin oo gaalada ugu badarnaa oo dagaalkii uxud aad garanaysa ninkii hogaaminaya gabadhiisii buu nabigu guursaday waayahay oo ugu darnay waaya wa huwa min aladi acdaai acdaai nabiyi buu ka mid ahaa sala allahu alay slm acdaada nabiga kuwa ugu madax adag buu ku jiray xiina daaka liannahu kaana kaafiran buu ahaa bal ra-sulkufaari buuba ahabo gaalada madaxdoodu ahaa oo markii dagaalkii uu dhammaaday uxud oo yacni ciidankii saa u kala baxay waa kii dhawaaqi wey ya afi lqawmi muxammedun afi lqawmi ibnu abi quxaafa afi lqawmi ibnu khadaab waxaasuu ku dhawaaqay markaasuu nabigu shibka dhaca la hadlinaysa markaasuu yihi hadday nool yihiin wayla hadli lahaayeen waa dhammaadeen buri kuwaas waxba kama nool waa ugu asaga ugu daran hay waxba kama joogaan sayid cumar baa marka nabigu ka aaminsa bu yidhi wuu iscelin waayo markaasuu yidhi maye ma ayna dhammaanine weli wax ku carogeliyo ku dhibo waa noolyihin weli inta aad sheegtayba waa noolyihin hay marxaban marka ninka ugu daran bu ahaa markaas ya latajiduuna muslah suura xumayn baad heli doontaan dadka la suuro xumeeye xamse iyo raggii lagu laayay shuhaadada ahaa ya maa amartu biha anigu maana amrin buu yidhi walaakin ma tasu-nii ima xuna ima xumaynays maalinkaasuu leey oo dadkii baa wejigii baa haraggii laga bixiyey oo dhegihii iyo sankii iyaa laga guray oo yani muslay ku sameeyeen way suuro xumeeyeen marka wuxuu yidhi musle xun baad heli doontaan oo dadkii amwaadiinahoo la laayay waa la suuro xumeeye anigu ma amrinoo ha la yeelo ma dhihin laakiin hadda wax ay xumaynaysa maaho waxdan oo aan ka lehay ma leh haddii yani waaba dalkii aan iska soo horjeedne wax kasta haddii lagu sameeyo ya aniga ima xumaynaysa buu leeyay ya marka taasuu ka mid ahaayoo dee ragga ugu dardaran ayuuba ka mid ahaa marka gabadhiisii buu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam marka sifaadkaa wan wanaagsan iyo dabeec dhaqankaa fiican iyo akhlaaqdaa wanaagsan markii lagu arko dadkaa naftoodaba inkaaranaya cadaawaddu hadda ay ku jirta iyo gaalnimada naftooda dacwayba ku tahay taase waa dacwo ahaan baa loogu bandhigayaayo bal inay akhlaaqdaas soo jiidato wey wakadaa tazawaja nabigu uu guursaday safiya safiya bintu xuyay gabadhii la odhan jiray bacda qatli abihaa wa cammihaa wa zawjiha gabadhii yani ree yani gabadhi waa reer bani qurayde ahayde oo nimankii la laayay bay ka mid ahayd waayo nimankii yahuudda ahaa aad gabadh aada u qurux badan bay ahayd ya safiya bintu xuyay waa gabadhii markii qoladii yahuudda ah la laayay aabbaheed iyo adeerkeed iyo ninkeedii baa intaba lagu dilay ya intaba waa la dilay marka haweenkii markaa la qaybsanayay suriyaadkay ka mid ahayd ninkii yani dixya la odhan jiray baa nabigu wuxuu weydiistay yani ifasax buu yidhi inaan haweenkan suriyaadka oo inaan mid oo kala baxo kala soo bax bale mid arab safiya binta xuyi buu kala soo baxay ugu qurux badnayd markaa nabigu waa loo soo warra waxaa la yidhi dixya wuxuu kala soo baxay gabar oo adiga ma ogey ruux kale usoo bataba aan jiro maxaa dadka kale o dhan nabiga hadduu qaatay waa loo daynayaa cid ka daba hadlaysa ma jiro laakiin ragga kale waa lagu tartamaya gabadha la isu dayn maayo wy ya marka nabiga ha loo yeerayn markuu arkay wuxuu yidhi orod midka lagala soo baxa ya tan iyayna fidna idinku noqonin mid kale kala soo baxa marka wuu guursaday oo cidqigeedina wuxuu ka dhigay yani ale yani waayo meerkeediina wuxuu ka dhigay cidqigeedii oo intuu xoreeyey buu nabigu nikaxsaday falow lam yakun akmala alkhalqi hadduusa ahayn nabigu fii akhlaaqihi lanafarna minhu wayba ka carar lahayn sala allahu calayhi wasalam ninkii yani hadda oo dadkoodii oo dhan ballaayey aabaheed iyo adeerkeed iyo ninkii dadka eber ka dhigay in haddana ay guursato ma ka suuroobi lahayd laakiin akhlaaqdii nabiga markay aragtay dadkii o dhan way hilmaantay kuwii gaalada ahay oo la laayay way iska hilmaantay ya bal kaana wuxuuba ahaa waayo cindahum axaba naasi kullihim dadkao dhan bay ugu jeclaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ay marxaban wasaadisuha xigmada lixaad waxay ahayd ziyaadatu takliif nabiga takaaliiftiisaa xoogaa lasii cusleeyey oo xaytu kullifa waaa waa la kalifay an laa yushqilahu maa xabaaye maa xababa ileyh wuxuu jeclaaday minhunna waayo haweenkaasa canka maali tabliiq inuuna ooga mashquulin waayo isagoo dadkaa farada badan oo qabay oo haweenka haddana jeclaa iyo haddana risaalada ilaahay iyo yani tabliiqa midna kama mashquulaynin way wasaabicuhaa xikmada toddobaad ee ku jirta naqlu laxkaami sharciya axkaamta sharcida inay haweenkaas soo raraan weye allatii laa yatalicu calayha arijaalu raggu aysan arkayn raggu aysan dhaalacanin lianna aktara maa yaqacu maca zawjati zawjada maceeda wixii dhacayo min shanihi an yukfaa an yakfiya inuu qarsoomo waayo waxa zawjada maceeda habeenkii yani jiifka iyo guriga uurkiisa iyo habeenkii cibaadada khaaska oo la samaynaya iyo waxaa haweenka nabiga unbaa soo naqlinaya saacad raggu ay arkayaanba maaha nabiga ama ay usoo gelayaan marka inay soo badiyaan ay intahaa min alfatxi biikhtisaarin ay fatxubaariga ayuu ka soo raray sheekhu wey markaas marxaban xigmooyinkaas oo dhan ayaa ka mid ah rawaahuma nisaa'i labada riwaaya imaam nisaa'i baa wariyey wallahu aclam aclam albaabu thaani baabkii labaad fi zawjati almaxmuuda zawjadii maxmuudada ahayd ee sharciga lagu ammaanay allatii waa yahay yuraqibu nnaasa fiiha sharcigu uu yani dadka ku boorinayo wallatii yani tuxmadu la mahadinayo sharcan xagga sharciga yaa halkan laga gelaya waa zawjada wanaagsane can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal alay waslam qaala wuxuu nabigu tunkaxu lmar'atu naagta waa la guursadaa liarbacin afar baa loo guursadaa sida qaalibkaa naagta afar shay unbaa lagu raacaa limaalihaa maalkeeda maal inay leedaha lagu raaco walixasabihaa xasabkeeda ay xasabkuna waa nasabka wanaagsan iyo reerka ay ka dhalatay walijamaalihaa qurux in lagu raaco walidiinihaa diinteeda in lagu raaco afartaa unbaa naag loo guursadaayo dabeecada dadka waxaa u badan afartaa shay in lagu doorto naagte fadfar ku liibaan buu leeyahay nabigu bidaati diini diinta mida u saaxiibkaa taribad iyo daaka gacantaadu ha faqiirto ha caro dhacdo in khaalafta haddaad khilaafto daatu diinka haddaad ka leexato oo arrimaha kale aad u leexatood jeclaato waad khasaartay saasle rawaahu lkhamsa marka gabadha ehludiinka unbaa khayr badan waay ya alkaramu wataqwa falmar'atu yuraqabu fiiha caadatan waay ay sida caadada ah limaalihaa maalkeeda waa lagu raacaa aw lijamaalihaa quruxdeeda aw lixasabihaa nasabkeeda walaakina sharca sharcigu ama walaakin isharcu yaquul idfar ku liibaan oo aayahay can daati diini waay midda daatu diinka midda aada u baxsay oo raadi gabadh ehlu diin ahoo yani ehlu daaco ahoo mutadayino ahoo cibaadaysanayso waaye wafuz biha middaa ku liibaan taribad yadaaka ey iftaqarad gacantaadu ha faqiirto in lam tadlub daata diin haddaada dalbin fahiya sacaadatu waa liibaan ya gabadha daatu diinkaa taas waa liibaan wey walinisaai wa muslim ina dunyaa adduunyadu kullahaa dhammaanteed mataacun alaab wey wa khayru mataaci dunyaa adduunyada mataacdeeda waxaa ugu khayr badan almar'atu saalixa naagta wanaagsan wey addunyaa mataac ay shay-un yutamatacu biha waa shay xoogaa yar la haysanayo wa ma'aaluhuna azawaal hadhowna iska baaba'ay adduunyada waa saas dee xoogaa un raacaa weeye hadhowna way baabi'i qaala tacala ilahi yidhi wamalxayaatu dunya adduunyada nolosheedu ma ahaanin fi laakhira fii janbi laakhira aakhira markii la garab dhigo ilaa mataacun waa alaab yar un oo haddana iska dhammaanaysa hadhow wa khayru shayin fi dunya almar'atu saalixa adduunyada waxaad ku heshoo lagu siiya waxaa ugu khayr badan naag wanaagsan almutadayinatu ehludiin alrashiidatu oo rashiida ah fa inahaa min sacaadati rajuli ninka liibaantiisay ka mid tahay wey wasayaati wasfa wuu noo imaan doonaa fi xadiidi ayu nisaai khayr ayaan ku gaari doonaa baabka niciid xadiidkaas yaanu ku gaari doonaaye haweenka midee baa ugu khayr badan waa midaas idaa islaanta mutadayinada ahoo ehludiinka rashiidada wa canhu waxaa laga wariyey canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu khayru nisaa'in haween mida ugu khayr badan rakibna alibila geel fuulay haweenkii hore yani rukuubka geel unbaa la raaci jiray dee hawdajka ay ku fuuli jireen khayru nisaa'in haween kuwa ugu khayr badan rakibna alibila geel fuula saalixu nisaa'i qurayshin quraysh haweenkeeda kuwooda sulxada he wan wanaagsan waayo haw- naag reer qureysheeda haddana ehluddiin aho saalixaa lamaba heli karaa iyada ya saalixu nisaai qurayshin quraysh haweenkooda kuwooda sulxada ah wey maxay macnaa kuwa khayr badan ku noqdeen axnaahu yani kuwa ugu naxariis badan weeye calaa waladin ilmaha fii siqarihi fii xaali siqarihi ilmuhu markuu yari xagga ilmaha tarbiyayntiisa iyo korintiisa ayaa ugu khayr badan oo waa wax naxariis badan oo shafaq badan oo naxariis badan ilmaha way wa arcaahu kuwa ugu ilaalin badan weeye calaa zawjin ninkoodana way xifdiyaan way xifdinayaan fii daati yadihi maalkiisa iyo nafteedaba way xifdinayaan ya waa kuwa ilaalin badan raggoodana wey axnaahu min alxunuwi washafaqati baa laga keenay waarcaahu min alricaaya walxifdi weeye fanisaau lcarabi khayrun min nisaai lcajami cajamiga haweenkiisa way ka khayr badan yihiin wa afdalu nisaai lcarabina asaalixaatu kuwa wan wanaagsan oo min qurayshina yaa ugu khayr badan waa lishiddati shafaqatihina shafaqadoodaa badan cala alwaladi ilmaha u naxariisanayaan wa lishiddati xirsihina dadaalkooda calaa maali zawji ninka maalkiisana si fiican bay uxifdinayaan ya waa dee kabto ay noqonaysaa markaasi kabtadii ay sheegi jireen soomaalida iyo kala tuurtadii haddii uun markaa adiga un ay ku yani qofkii qof islaam ahoo dee mutadayin ahoo wanaagsan oo maalkaaga xifdinayso oo dee mustaqbalka ka fikirayso oo wax un kula qabanaysa hadday tahay waa qof kugu kaban oo wanaagsan de laakiin reerku wuxuu ku dumi laun hadday ka shaqaynayso oo un ninka xoolihiisa baabi iyo balaayo un doomar ku samey hadday ka shaqaynayso taa faa'iide ma le wey ya faa'iida ilahi male rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyay can jaabir radi allahu canhu qaal tazawajtu waan guursaday buuri jaabir binu cabdillaahi faqaala lii rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam maa tazawaja maxaad guursatay faqultu waxaan idhi buu yihi sayiban garoob baan guursaday gabar garooba faqaala wuxuu yidhi nabigu maa laka walilcadaara maa laka maxaa kuu sugnaaday walilcadaara gabdhaha yar yarka ah waana gabar yaroo bikaaraha maxaa u guursan weyday wa lucaabihaa iyo wa licaabihaa labadu waa lagu weriyay ya walicaabihaa yani ciyaarteeda waaye min allicbi baa laga keenay walicaabiha gabar yar oo bikra ah ood la ciyaarto maxaad u guursan weyd oo riwaayo kalea kus waxay ku sugnayd fii riwaayatin hallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibu gabar yar maxaad u guursan weyday yar oo kula ciyaarto adna aad la ciyaarto way oo qof weynoo dee sayibo ah ama ilmo soo dhashay hadde hadda ciyaariya waxaas waktigeedi wayba dhaaftay soomaadi laakiin gabadha yarta ah way hor leedahay oo iyadu waa yahay waa gabar yaroo aada la ciyaarayso oo markaa licbiga markaas yaa lagu fasiraya markaa xadiid lucaabihaada waaya walicaabiha haddii layidhaha min allicbi baa leedahay walucaabuhaana waa la wariyey bilami laami oo layidhaha markaa wahuwa riiqu waay waa candhuufteediba ay maa laka welil cadaaraa war gabar yar maxaad u guursan weyday iyo walucaabuhaa ya marxaban huwa lucaabiha gabadhaa ayada ah waa yahay candhuufteedii wey ama caliyadeedii oo markaa waxay kusinaysaa gabadhaa yarta ah yani in afka laga dhunkanayo ama afka laga nuugayo oo markaa candhuufteedii iyo afkeeduba macan yahay y marxaban oo hadda marka qofku uu nacny ilaa musi lisaani yani carabka nuugidiisa wa rashfi shafati bishinta oo markaa uu ka nuugo alladii yaxsulu xasilayo cinda almulaacabati markay ciyaarayaan axyaanan sida yani waktiyaalka sida qaalibka ah ay labadan qof ciyaarayaan inay afka iska dhunkadaan ama afka iska nuugaan ayay u badan yihiin ta ciyaartaas iyo waxaas iyo afka nuuda ay ka suuroobaysana waa gabdhaha yararkaa dadka waaweyn maaha qolada waaweyn maahay leeyihiin waxa waa soo dhaafeen wy wahaakada marka hadda gabadha maxaa u guursan weyday buu nabigu ley jaabir baa lagu boorinaya qultu waxaan idhi buri yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiow ina cabdallaahi waa aabihiis aabbahay cabdullaahi jaabir bin cabdillahi baa maata wuu dhintay wa taraka wuu ka tegay sabca banaatin toddoba gabdhood ow tiscan sagaal gabdhood buu ka tegey sagaal gabdhood oo agoommo aho walaalahii uu ka tegey fa ji'tu waan la imid oo waan u keenay biman naag baan u keenay yaquumu calayhinna u qumayso oo haweenkaas yacni dee gabar yaroo ayaga la mid ah oo ayada yani canug yaroo ayaga la mid ah haddaan u keeno dee waxma kala roone wayba dirirayaan soomaadi waxay isdhaamaanba male marka naag ayada ka weyn ayaga ka weyn gabdhahaas oo arrimahooda u qumayso guriga maamulkiisa taqaano ilmaha tarbiyada karan karto ayaga markaa arrimahooda u qumayso yaan ayaga dantood baan u daneeyo naagta weyn aan u guursaday buu leey aan ugu daneeyey yahay qaala wuxuu yidhi jaabir fadacaa lii nabigu markaa waa ii duceeyey buu yidhi maxaa yeelay markuu asaga jaabir bin cabdillaahi wuxuu hormariyey maslaxadiisii wuxuu ka hormariyey gabar yar inuu guursado asaga yani sidii shahawadiisayd ama naftiisu ay jeclayd ah wuxuu ka hormariyey gabdhaha walaalihiisa maslaxadoodii yuu ka hormariyey oo naag weyn oo gabdhaha tarbiyaynaysa oo arrimahooda u qunto oo hooye noqon karto taasuu u dooray wey markaasuu nabigu u duceeyey allah ku barakeeyu baaraka allahu laka fiiha allah kuu barakey mar haddaad maslaxadii naftaada ka leexatay oo gabdhihii walaalaha aad u danaysay wa marka gabdhaha yaryarkaa saasay ku khayr badan buu leeyahayn oo yacni dee waa sida badan un weeyehe meelo kaleto hadda yacni ga- naagahan waa garoobka ay kaga un khayr badan yihiinna waa iska jiraane laakiin un xagga un yaraanta iyo yacni un cusaybka iyo waxyaalahaas unbaa un hadda iyaga lagu fadilaya rawahu lkhams wa qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu canha yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiio ara'ayta bal ii waran akhbirnii low nazalta waadiyan waadi haddaad soo degto ood ku soo furato wa fiihi shajaratun geed baa ku yaallo qad ukila minhaa la cunay la daaqay iyo wa shajaratun lam yu'kal minhaa geed aan la daaqin waadi saasa haddaad soo degto fii ayihaa labadaa geed keebaad kunta ahayd tarticu mid daajiyo baciiraka gaadiidkaaga ma ma dhinaca la daaqay oo ebirka miyaad ku foofsan lahayd kowdhe mise geedka meeshan cosabka oo weliba aan farta la saarin baad aadle xageed hadda xoolaha ku daajsan lahayd waay caaisha miitaal bay meesha ka wadatay qaala wuxuu yidhi nabigu fi latii lam yurtac minha maxaan ka doonaya meesha la daaqay geedka cusub oo cosabka ahan gaadiidkayga kusii dayn laha tacnii waxay ujeedaa ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam lam yatasawaj ma guursanin bikran hayraha gabadh aan ayada ahayn oo bikaaraha nabigu ma guursan marka waxay leedahay wixii kaleo dhan oo haweenuhu aad guursanaysa farada badnaa waxay ahayn meel lasoo daaqae meel cosaba aniga unbaad yeeshay marka waxa kale waad ku lugoday wey macnihi saasuu leey saasay ka wada muraadkeedana nabigu waa kasaya fii ayaha kunta tartacu baciiraka ay tatrukuhu li- ay lilakli minha qaala wuxu uhi fi lati lam yu'kal minha famuraaduha ana arakbata fi lbikri gabadha yartoo bikaalada raqbadeeda iyo jaceelkeeda aktaru kii badan wey fahiya ax- axdaa ayadaa dheef badan min hayriha lianna nabiya sal alay wasalam lam yatasawaj ma una guursanin bikran hayraha bikaara aan ayada ahayn wa haadaa qaaliban sida qaalibkaa gabdhaha yarka inay dheef badan yihiin waaye oo ina wanaagsan yihiin wa ilaa fa rubamaa kaanat sayi sayibadu inayba noqotaa laga yaaba axsana mid wanaagsan min wujuuhin wujuh kale haddii laga fiiriyo inay ayada nafteeda ku fadli lahaatay waa laga yaaba waayahay rawahu lbukhaari can macqil binu yasaar waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal jaaa rajulu nin baa ila nabiyi nabiga u yimi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah asabtu imra'atan naag baan helay buu yidhi daata jamaalin qurux u saaxiiba iyo waxasabin reer wanaagsanna ka dhalatay wa inahaa iyadu laakiin laa talidu ma dhalayso afa atazawajuhaa ma guursadaa dee wuu la heshiiyey gabadhaasa heshiiyeen marka sida kale jamaal iyo qurux bay qabtaa reer wanaagsanna way ka dhalatay laakiin ma ma dhalaysato qaala wuxuu nabigu laa ha guursanin uma ataahu ahaaniyata mar labaad buu u yimid fanahaahu nabigu waa ka reebay uma ataahu ahaalisata mar saddexaad buu kusoo noqday faqaala wuxuu nabigu tazawajuu guursada alwaluuda gabadha alwaduuda gabadha waduudada ah ee mutaxabibada ee zawjkeeda jecel alwaluuda haddana dhal dhalayso ya waluudada ah oo inay waluudo tahay maxaa lagu garan karaa yacni sida qaalibkaa gabadha hooyadeed iyo eedadeed iyo dadka ayada nasligeeda qaraabadeeda u dhadhow baa la fiirinaya hadday dad awlaad badan yihiin qaalibka inay kuwaasoo kale noqoto unbay ugu dhowda markaasaa laga fiirinaya waayahay laakiin haddayna aadba yani ilmo u dhalayna kuwa ayada ku dhadhow waa laga yaaba inayna ayadana awlaad badan dhalin ya tazawaju lwaduuda midda waduudada ee yani mutaxabibada ee zawjkeeda jecel alwaluuda haddana waluudada ah oo dhaldhalaysa ilmaha badan taa guursada fa innii anugu mukaasirun bikum waxaan in- yani inkugu faanayaa bikum idinka al umama ummadaha anugu waxaan rabaa ambiyada midka ugu ummad badan inaan noqdo marka naag dhaldhalaysa guurso si aad ummadda nabiga u badisid waayahay waan dhalayna maya wey marxaban fannabiyu nahaa can ziwaaji lcaqiimi midda madhashadaa way wa amara bilwaluudi litaksiiri ummati lmaxamadiya ummadda maxamediyada in la badiyo taasaa fiicane midda waluudada aan ku dadaal taasaa khayr badan rawaahu abu daawuud baa wariyey wanisaa'i walxaakim wasaxaxahu wa qiila waxaa li yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ayu nisaa'i khayrun haweenka tee u khayr badan qaala wuxuu yidhi nabigu allatii ti tasuruhu ninka farax gelinayso idaa nadara markuu eego wa tudiicuhu adeecayso idaa amara markuu amro walaa tukhaalifu aan khilaafayni fii nafsiha walaa maaliha bimaa yikrahu wuxuuna raalli ka ahay haweenka taa unbaa ugu khayr badan mirka markuu ninkeeda uu fiiriyo uu ku farxaayo hadday rabaan yema dadkaba ugu qurux badnaanine nin la arkaba agtiisa waxunbaa ka qurux badane asaga markuu eego un waa inuu aad maqsuud u noqonayo ya waa inuu maqsuud noqonayo marxaban hayla qof la arkaba ilaahay waxunbuu u sameeyey soomaa meel unbuu ka fiirinaya maka meel unbaa cajab gelis allatii tasuruhu idaa nadara waa inuu ku farxayo mar la arko maxaa yeele qof uu ka naxayo markuu arkaba uusan jeclayn ma fiicno ya meeshaas maxabe iyo dawaam ka imaan maayo wa tudiicuhu idaa amara mar alla markuu amro sidaa iyo saal yeelana way adeecaysaa wey wixii wanaag oo khayra macsiyadee lama rag wixi ilaahay cisyaankiisa ma lagu adeeci maaye wixii khayr ahoo wanaagsan oo dhan way ku adeecaysaa hadal kusoo celi mayso waxa dee un yacni lakad oh oo so- aan soo taagan oo meel ba aan loo diri karin waxaan ka maaldhigi karin ma fiicna mogta idaacatu zawjka yacni naagtu waa xaqa lagu leeyahay zawjkeeda uu ku leeyahay ka mid tahay wey inay zawjkeeda adeecdo aya walaa tukhaalifuhu fii nafsiha walaa maaliha fi aya fii nafsiha nafteeda walaa maaliha ee walaa maalihi baa loo jeeda iyada ma ninka maalkiisa ee iyadoo ay gacanta ku hayso guriga ay joogto waa inayna ku khilaafayna ku samaynay bimaa yakrahu wuxuu waxaan isagoo koronayo raalli usa ka hay ayay marka taa unbaa haweenka ugu qayba falmar'atu alatii tudiicu zawjaha ninkeeda adeecaysa fii nafsiha wa maaliha wa tasuru farax gelinaysa idaa nadara lahaa markuu fiiriyo waa linadaaratiha aad bay u qurux badan tahay wa linadaafatiha dhe way nadaafad badan tahay wey waa naag nadaafad badan oo dayibo oo gurigeeda iyo ayada iyo mar kastaba nadiif ah wa bahjatiha way ifaysaa waibtisaamiha mar la arka waa qof bashaash oo muusoonayo oo qoslayo khayru nisaa'i weeye laa shak ay shaki kuma jira taas inay khayr badanta ayahay ilaa idaa dalaba minha muxaraman shay xaaraama inuu ka dalba mooyaane waxaas xaaraamtaa samee uu yidhahdo mooge fa innahu laa daacata fii macsiyatin wax macsiyo ah lagu adeeci maayo waay qofka ay waa ilaahay cisyaankiisa rawaahu asxaabu sunan walishaykayn waxay u wariyeen muslim bukhaari wa tirmidi maa taraktu kama tegin bacdii gadaashay fitnatan fitno fitnadaasoo adara cala rijaali ragga oga daran min annisaa'i haweenka oga daran bu fitna haweenka ka daran fa fitnatu lmar'ati acdamu min min ayi fitnati lihaada bay yajibu ikhtiyaaru lmar'ati saalixa naag wanaagsan inaad doorataa fiican litazawuji biha inaad guursato waay maxaa yaele naag xun ay yani haweenka ayagoo fitna ah haddana mid inkaaran haddaad sii guursata khatarteeday leedahay fitnadeedaa zaa'ida wey can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal jaaa rajulu nin baa ila nabiyi nabiga u yimi sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi ina imra'atii xaaskeygu laa tamnacu maba diidayso yadda laamisin mid taabtay gacantiisa nin alla ninkii soo aado waxba saa yacba iskama dhahayso qaala wuxuu yidhi nabigu garribhaa war haddee isdhaafiyo masaafuri yacni dalliqhaa way fur haddayba sidaa tahay iska fur qaala wuxuu yidhi akhaafu waxaan ka cabsanayaa an tatbachaha nafsii nafteyda waan jeclahay inaan haddana ka hari waayo nafteyda qaala wuxuu yidhi nabigu fastamtic biha iska hayso haddi haddaa haddaad sii daysaba aada ka haraynin iska hayso sidaa ay tahay ku hayso bal un waxaa xumaanta aad ku sheegaysana ka waawaaniyo manaba fiicno markaas in waa kada ay ina imra'atii naagteedu laa tamnacu yadda laamisin ayay laa tamnacu yadda laamisin ee yuriidu zinaa biha ka doonay ruux xumaan ka doonay oo yuriidu akhda maali zawjiha wixii agteeda yaallay gacanta ay ku haysay ninka u lahaa ninkii inuu iska qaata rababa ka celmayso iska siin waa musrifo taasna naag musrifa lama raba mogta wax la arka dhiibays waxay gacanta weyso khalaas oo xoogaa mutawasida roon inay tahay un naagtu qof inuu gacan xiran yahayna lama rabee laakiin uun xoogaa waxaa la rabaa inay maarata mutawasida wey waayahay marka hadda tan xagga deeqda aabade wax bixintu dhibba male ninkeeda kolley ajrin buu ka heliyay dhinaca kale unbaa daran kolley haday labadoodu isqabtaan qaala wuxuu yihi nabigu qarribhaa waay musaafiri buu yidhi qarribhaa ey dalliqhaa iska fur ay ha tagtee qaala wuxuu yidhi ninkii akhaafu waxaan ka cabsanayaa an tatbacahaa nafsi nafteydu inay raacdo waan jeclahayo waxaan ka yaaba inaan haddana ka sabri waayo ya naagaha helitaankooduna un ma sahlayna waktiyaha hore marka waaya fa akhbarahu wuxuu u sheegay nabiga annahu yuxibuhaa inuu jecel yahay fa amarahu biimsaakihaa maca taxafudi calayha waaya asagoo bal xifdinayo oo ku dadaalayo haddana wuxuu nabigu iska hayso ay fastamtic bihaabu iska hayso rawaahu abu daawuud baa wariyay wanisaa-i azawju lmaxmuud zawjadii maxmuudadayd baanu ka soo baxnay halkana waxaa laga gelayaa ninkii wanaagsanaa wa alladii yaxmadahu sharcu sharcigu uu ammaanay wayanbaqii tazwiijuhu in la guursadana ay fiican tahay nin oo dhan un meehe ninka in la guursado ay wanaagsan tahay qaala allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi ina akramakum kan inkugu wanaagsan cinda allahi ilahay agtiisa atqaakum kan inkugu taqwo badan wa laa aknaakum midka qaniga ee maalka badan ma aha walaa aclamukum midka inkugu cilmi badanna ma aha walaa aclaakum xasaban midkan nasabka wanaagsan ee reer fiican ka dhashayna ma aha intaa midna ma aha kan u khayr badan ee ilahay agtiisa ugu khayr badane waa midka taqiga ah waay ya walow yani sharaf kaloo saasaba yasiin lahaanin taqwadaasa ugu fiican waa nin ilaahay ka baqay waayo qofka unbaa wanaagsan inaad wax ku darsata moogiye qof aan ilaahayba ka baqayni maxaad ku darsanati wax waa lagu darsadaba ma can sahl waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal mara rajulun baa cala nabiyi soo maray sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yihi nabigu maa taquluuna fi hada nin qani ahoo taajir ah ayaa nabiga soo agmaray markaasuu ninkan bal ka warrama maxaad u malaynaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen xariyun wuxuu xaqiiqo ku yahay in khadaba hadduu gabar soo doono an yunkaxa in loo guurinayo maanta gabadha u fariista marna maya la dhihi maayo xale waa nin xoolo badane wa in shafaca hadduu soo ergeeyana nin alle ninkuu utagoo yidhaha maanta arrintan aan kaa doonayaana an yo shafaca in laga shafeeca aqbalayo hada lagu soo celima hadee hebel baa tahaye made hebel miya hada lagu soo celin karaa waayo waa nin hadde madaxa oo haddana maal leh maalka unbaa madax kaa dhigay wain qaala hadal hadduu yidhaahdana an yusmaca waa yahay an yustamaca in la dhegaysanayo hadal hadduu yidhahdan waa la dhegaysanay dadku meesha markay shirka laysugu yimaado ku aan waxba lahay waxba ahayn oo caqli lagu arag oo xoogaa silmaada haysta hadduu hadlo waxaa le war bal aamusa ninkaan hadli ninkii caqliga badnaayo faqiirka waxba laga dhegaysana aduu aamus baa laleeyahy ya waa lasaga buuqaya marxaban marka maalku sayid buu kaa dhigi sayid buu kaa dhigi wain qaala hadduu yidhaahdana an yustamaca in warkiisa la dhegaysanayo kaasuu xaqiiqo ku yahay uma sakata wuu iska aamusay nabigu fa marra waxaa soo maray rajulu nin oo min fuqaraa'i lmuslimiina muslimiinta kuwooda foqorada ah ka mid a ayaa soo maray ya jucayl binu suraqaa la ohan jiray ninkaas ayahay ninkaasaa soo maray fa qaala nabigu wuxuu yidhi maa taquuluuna fi haada bal ninkana ka warraba qaaluu waxay yidhahdeen xariyun wuxuu xaqiiqo ku yahay in khadaba hadduu soo doono gabadh usoo fadhiisto allaa yunkaxa inaan loo guurin wain shafaca hadduu ergeeyana allaa yushafac laga shafeec aqbali maayo wain qaala hadduu yidhaahdana allaa yustamac hadalkiisa lama dhegaysanayo faqaala rasuul lahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam haada midkan waa midkan faqiirka ehe wanaagsan ee ehlu khayrka khayr wuxuu ka khayr badan yahay min mil-il ardi ardada muggeed oo midla haadaa kaasoo kale a kanaa ka khayr badan aadi wuxuu yahay ma jira yani ilaahay taqwadiisiya daacada unbaa lagu khayr bataa lagu kala khayr bataa rawahu lbukhaari can abi xaatim waxaa laga wariyey almuzaniy radi allahu canhu can nabiy sal lay waslam qaala wuxuu yihi nabigu idaa jaa'akum hadduu idin yimaado man tardowna diinahu qof aad diintiisa raalli ka tihiin iyo wa khuluqahu dabeecadiisa fa ankixuhu u guuriya ninku qof ahludiin oo mutadayin aba hadduu yahay oo diin leh haddana khuluqdiisa iyo dhaqankiisuna uu wanaagsan yahay fa ankixuhu u guuriye ay gabadha u guuriya uu idinka soo doono ilaa tafcaluuhu haddiina yeelin takun fitnatun fi lardi arlada fitnaa imaanaysa iyo wa fasaadun fasaad haddii markaa gabdhihii la manciyo oo raggii yani wanaagsanaa ahludiinkaa guurkoodii loo diido fitnaa imaan meesha ya aya ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fitnaa imaan fi lardi wa fasaadun qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuula allah wain kaana fiihi wain kaana fiihi haba ahaado maa fiihi waxba waxa ku jireene hadduu ninku diinna leeyahay iska dabeecad wanaagsan yahay wain kaana fiihida waxay u wadaan faqiir ba ha ahaado ninku shilinba yuu haysanin ama xoogaa nin nasabkiisa yar hooseeyo wax laga sheegayaba ha ahaadee maan isaga gurinaynaa un ya qaala wuxuu nabigu idaa jaa'akum hadduu idin yimaado man tardowna diinahu diintiisa qof aad raalli ka tihin iyo wakhuluqahu faankixuuhu u guuriya halaaa maraatin saddex goor buu nabigu ku celi ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaad rawaahu tirmidi waxasanahu ragga marka waxaa ugu wanaagsanon ninka taqwada le ehlu khayrka yani ehlu taacada ehe wanaagsan ninkaa unbaa ugu wanaagsan nin faasiqa iyo nin aan daaco lahayn kaa baraka male w rawaahu tirmidi waxasanahu yanbaqi nadru in la fiiriyaa wanaagsan oo munaasaba ila almakhduubati gabadha la doonayo gabadha aad rabto inaad guursato intaada guurkeeda weli daahirinin waxaa fiican inaad horta iska fiiriso xageed ka eegaysaa ilaa wejhiha wa kafayha halkaa wejiga iyo labada kaf gacmo calaacalaheeda yaa intaa unbaad ka fiirinaysa meel kaleo lagu ogol yahay ma jira wejiga gabadha quruxdeedaaad ku garan kartaa calaacalaheedana xibnaheeda iyo inay jirkeedu yani hilib leedahay iyo nucumo leedahay in kalaa lagu kala garanaya maa gacmaheeda gabadha hadday hilib leedahay haddayna lahayn calaacalaheeda iyo gacmaheedaa laga garanay iyo xataa hadday xibno totoosantahay xibno quruxsan tahay iyo waa laga garanaya wejigana quruxdeedaaba maxaasinta qofka waajiga unbay ku jirtaa wejigeedaa laga fahmaya marka hadday labadaa kaa cajabgelisay waa bes ayahay marka iska fiiri intaa hadhow yani war kale u imaan lah can caaishata radi allahu canha can nabiy sal alay wasalam qaal uriituki waa lay kaatusiyey buu nabigu ku yidhi caaisho caaisho waa lay kaatusiyey fi lmanaami hurdaa laygu kaa keenay oo ay manaam maratayni laba goor idaa rajulu nin waaba isagoo yaxmiluka ku xumbaarsan waa jibriil nin baa kusoo qaaday oo kusoo xumbaaray fii saraqatin buu kuusoo xumbaaray qidcati fii saraqati xariir ay qidcati xariir qayb yaro mara yaroo xariirihu saa ugu soo duubay markaasuu saa usoo hordhigay waa jibriil fa yaquulu wuxuu ileeyahay haadihi imra'atuki haadihi imra'atuka tan waa xaaskaagi fa akshifuhaa markaasaan wejiga saa oga faydaya maradii fa idaa hiya anti waaba adiga wixii yani markaa laytusa riyada aan ku arkay adigoo ahaa waaye fa aquulu markaasaa waxaan dhahayay in yakun haadaa min cindi illaahi in yakun haadaa kan hadduu yahay min cindi illahi ilaahay xaggiisa hadduu ka ahaada yumdihi ilaahay buu taam yeelaya waxaan uun dhammaan doonaayo naagtan waanu guursan doonaa hadduu ilahay xaggiisa ka hadlay wayna ahaatay de waa nabigu gursan rawahu sheekha qaala abu hurayrata wuxu yhi radi allahu canhu kuntu waxaan ahaaday cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam fa ataahu rajulu nin baa u yimid nabiga fa aqbarahu wuxuu u sheegay annahu asagu tazawaja imra'ata naag inuu guursaday oo min al ansaari ka mid a naag ree ansaareed ayaa yaan maanta doonay oo aan guursaday bui fa qaala rasuul lahi wuxu yidhi sala allahu alayh wasalam an nadarta ilayha war ma fiirisay naagta ma iska fiirisay ya qaala wuxuu yidhi laa maye qaala wuxuu yidhi nabigu fadhabtak fandur ilayhaa orag soo fiiri iska fiiri oo wejigeeda iyo gacmaheeda iyo iska dhowr fa ina fii acyuni lansaari ansaar indheheeda shay-an baa ahaadee nimanka reer ansaareeda xoogaa indhahooda ya way in waayahay indhahooda waxbaa ku jira oran iska soo fiiri buu nabigu ku yidhi marka fii ina fii acyuni ansaari shay-antaas yacni waa siqaran way indho yar yar yihiin xoogaa indhahoodaa yar yar waaye oo de indhaha xoogaa weyn isha weyn oo isha jeexeeda uu sidaa u jeexan yahay uu quru weyn yahay baa qurux badan mogta indhaha waaweyn baa qurux badan indhaha yaryarka oo shiinaha ma qur ma qurux badna laga qurux badan yihin marka xoogaa way indha yaryar yihiin ama mehe xoogaa yacni ow amase waaye zirqatan xoogaa indhahoodaa cawl cawl aho indho yar cawl ahay leeyihiin marka iska fiiri hadhow yani waxaan anigu ma malaynin hadhihin yaada dhihin hore iska soo fiiri saasuu nabigu ku yidhi marka fiiri hadda arrintaan oo kaleeto haddii lu indheheeda xoogaa indhaho waxbaa ku yahay haddii lu yidhaahdo hadda arrintaan xan ma noqonayso waxyaalaha waxay ka mid tahay aan xan noqonayn haddaa qofka ku tilmaanto marka kalena uusan raalli ka ahayn haddii qofku lagaa naseexa dalbo lagu yidhahdo gabadhaa guur baan ka doonaya iiga waran wixii aad ku og tahay oo ceeba waa sheegi kartaa maxaa waa naseexadii waa lagaala tashaday marka saasay saasay tahay saasay tahay haddaad ku gelaysa waa adiga ninkiina waa saas oo kale gabadhi nabiga u timidooda laba nin baa isoo doonay abi sufyaan iyo ninkii kale yani la ohan jiray maxaa muxuu nabigu ku yidhi wuxuu ku yidhi ninkii abaa hindi la nin yani usha qarka qarka ka dhigaba ma ah garabka unbuu ul ku wataa oo maxay tahay kinaay kinaayatan can darbi annisa haweenku aada u dilaaway ninkaas waay waa lo waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa yani waa nin safar badan oo qofku markuu musaafiriya ulunbuu wataa mogta nin fariisanayaba maa nin aan fariisanayn maxuu ku dari oo u soconayo un waaye wa ama abu sufyaanna fa cuslukun waa faqiirkan laa maala lahu haddaad ku gelaysa waa adiga waa faqri laakin shil ma qabo hadhow yani ninkaan faqiirka anigu ma rabin ya marka waa loo naseexaynaya qofka naseexadaas oo kale marka xanna ma noqonayso waaba waajib bay kugu noqonaysa qofka inaad u naseexayso rawaahu muslim wanisaa-i can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal lla alay slam qaala wuxuu nabigu idaa qadaba axadukum axadkiina hadduu doono almar'ata naag fain istadaaca hadduu kari karo an yandura ilaa inuu fiiriyo ilaa maa kii yadcuuhu asaga ugu yeerayso ilaa nikaaxiha gabadha nikaaxeeda wuxuu ku jeclaanayo inuu ka fiiriyo hadduu yani ay u suuroobayso yani waa inuu gabadhii soo arko wejigeedii u arka markaas hadduu markaa quruxdeedii iyo u arka ziinadeedii waayo wuu sii jeclaanaya sooma ya warbas weeyuu leeya tan yan kaa fakanin marxaban hoosta unbuu kasii wardinaya le ilah ila garabka marxaban marka wixii ugu yeerayaba asaga iyada guurkeeda hadday u suuroobi karta inuu ka fiiriyo fal yafcal ha sameeyo gabadha ha soo eego oo wejigeeda iyo gacmaheeda iyo ha arko oo markaa ha arko hadday u suuroobi karin adigu inaad aragtana u dirsa gabar kuusoo fiiriso waay oo kaaga warranto rawahu abu daawud washaafici walxaakim wasaxaab can ilmugiirata radi allahu canhu anahu khadaba imra'atan buu doonay mugiira binu shucba faqaala nabigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam undur ilayhaa soo fiiri fainahu axraa taasaa yani ya mugiirata binu shucba radi allahu canhu anahu khadaba imra'atan naag ayuu doonay ninkaa mugiira binu shucba la yidhaha faqaala nabiyu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama undur ilayha soo fiiri buu yihi gabadha fa inahu kaasaa axraa yani yaa daa'imid badan oo yacni axraa kaasaa u xoog badan oo an yu'dama baynakumaa dhexdiinna inuu daa'im ka dhiga waayo inuu guurku daa'imo saasaa yacni owla u aweeyo fa inahu kaasaa axraa u owlaysan an yu'dama baynakumaa nikaaxiinu inuu daa'im noqdo oo guurkiinu u guur fiican noqdo laba qof is arkay oo qofba qofka kale uu ku raalli noqday hadduu noqdo waayo undur ilayha fa inahu adcaa ilaa dawaami lmaxaba maxabada daawimteeda saasaa u dhow yacni oo u owlaysan baynakumaa in saadafa lwifaaqa haddii wifaaq uu yimaado markay is arkaan wailaa ibtacadaa meeshayba ku kala tegay aragtidaa horeba haddayna anficin qofkii qofka kala mid unbaa marka meesha ka tegay fa fii haadihi nusuus dalabu nadri ila almaqduubati gabadha la doonaya in la fiiriyo walmadluubu annadru ilaa wajiha wa kafayha wejiga iyo labada kafaa laga fiirinaya faqad walow aktara min maratin hal mar aba yaada fiirinay dhowr goorba aad fiiriside wejiga iyo labada kafun baad ka fiirinaysa fa ina xusnahumaa labadaa quruxdoodu yadullu calaa xusni baqiyati ljismi jirka kale quruxdiisu yani daliil u tahay walizawjati gabadhu ayaduna waxay leedahay an tandura min arajuli ninka inay fiiriso dalika aydan sidoo kale unbay ayaduna wejiga iyo oga eegeysaa marka hadday ayaduna ku qanacdo waa sidaa waman lam yumkinu qofku u suuroobayna an nadra binafsihi falyursil ha diro oo ilaa man tanduruhaa qof usoo fiiriso watasifaha lahu u sifayso gabadh adiga dadka maxaarimtaada iyo dirso oo iisoo eegdha si fiican gabadha ola soo sheekayso oo bal si fiican usoo fiiri leanna nabiya sal lla alay waslam bacasa wuu diray umu sulaym umu sulaym oo yani waa imraatu yani waa waa ummu anas wey anas hooyadii gabadhaasuu nabigu dirsay litandura lahu inay usoo fiiriso imra'atan yuriidu zawaajaha gabadh uu rabay inuu guursado umu sulaym buu udirsaday wuxuu yidhi hore iisoo fiiri ya marka haddaad dirsatana ruux u dirsatana dhib male rawahu nisaa'i watirmidi waxasanow can ibni cumar radi allahu canhuma can nabi sal ly slam qaala wuxuu nabigu laa yakhdubu rajulu nin yuusa doonin calaa khidbati akhiihi walaalkiisa muslimkaa gabadhii uu doono yuusa ka dul doonin xataa yatruka alkhaadimu kii doonay ilaa uu ka taga qablahu asaga ka horreeyey oo ya-dana lahu ilaa uu idmo ida anugu waa base waa iga basegal hadduu markaa kii hore loo diido uu meesha ka baxo waad geli kartaa hadduu asagu idmo u yidhahdo anugu waan ka baxayna waad geli kartaa laakiin intuu asagu ku jiro inaad ka dabagasho